الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول تبارك وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون سورة الأنبياء أيام كسر حشرني درسيني وحوك بالله آيات السقالية تونات rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala walahu alle keligii waxaa u sugnaaday oo uu leeyahay man cidda fi samaawaati ciraryaalka dhexdooda ah waalardi iyo dhulalyaalka dhexdooda waman cidda cindahu alle agtiisaana laa yastakbiruuna isma weyneeyaan can cibaadatihi alle cibaadadiisa iskama weyneeyaan walaa yastaxsiruuna mana daalaan yusabbixuuna way tasbiixsadaan alleyla habeenkii iyo wannahaara maalintiiba oo alle ayay nasahaan laa yafturuuna kama nastaan ama kama noogaan allah subxaana wa tacaala tasbiixdiisa macnaheedu waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay samaawaadka iyo dhulalka khalqiga ku dhex nool oo dhan isagaa iska leh isagaa abuurtay isagaana alla u taliya subxana wa tacaala kuwa alle agtiisa ah oo laga wado malaa'igta isma weynaysiiyaan alla cibaadadiisa subxaana wa tacaala iskama kibriyaan mana habsoomaan oo kama daalaan alla subxaana wa tacaala cibaadadiisa kama daalaan alistixsaarka waxaa la yidhaahdaa inta badan xoolaha loo isticmaalaa neefku markuu intuu socdaal dheer galo oo uu daalo socodka dhan uu gabo oo iska fadhiisto la dhaqaajin kari waayo ayaa istixsaarka la yidhahda walaa hum yastaxsiruuna ma habsoomaan macnaha waxaa laga wadaa ma daalaan oo alla cid tasbiixdiisa kama daalaan habeen iyo maalinba way tasbiixsadaan oo alle ayay nasahaan subxaana wa tacaala mana noogaan walaa yafturuuna kama nastaan oo kama noogaan allah subxaana wa tacaala tasbiixdiisa macnaha waxaa laga wadaa malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala oo khalqi aada u qiimo badan ah ilaahay cibaadadiisa iskama weynaysiiyaan mar walbana cibaadada ilahay bay u taagan yihiin mana caasiyaan allah subxana wa tacaala waa kuwa ay ku sheegeen inay ilaahay caruur u yihiin oo gabdho u yihiin walahu alle keligii uu sugnaaday man fi samaawaati ciraryaalka dhexdooda khalqiga ah wal ardi iyo dhulka dhexdiisa khalqiga ah waman cidda cindahu ilaahay agtiisa ah oo malaa'igtihi laa yastakbiruuna isma weyneeyaan can cibaadatihi alla cibaadadiisa iskama weyneeyaan iskama kibriyaan walaa yastaxsiruuna mana habsoomaanoo ma daalaan ila cibaadadiisa kama daalaan iyo tasbiixdiisa yusabbixuuna way tasbiixsadaan alleyla habeenkii iyo wanahaara maalintiiba habeen iyo maalinba waxay u taagan yihiin xilli kasta laga wadaay ilaahay tasbiixdiisa u taagan yihiin subxaana wa tacaala laa yafturuuna mana noogaano kama nastaan allah subxaana wa tacaala tasbiixdiisa kama noogaan innagaa saa ka gadisan kuwa inoogu fiicani haddaynu bini aadan nahay si kasta hadday cibaadada u wadaan iyo tasbiixda marmar bay daalayaan oo nasiino u baahanayaan laakiin ilaahay malaa'igtiisa subxaana wa tacaala iyagu ma nasanayaan kama nasanayaan alla subxana wa tacala cibaadadiisa iyo tasbiixdiisa am ittakaduu aalihata min alardi hum yunshiruun law kana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata fasubxaana allahi rabi alcarshi cama yasifuun am amase am amase ittakaduu ma waxay samaysteen aalihatan kuwa la caabudo yay min alardi dhulka ka samaysteen kuwaasoo hum iyagu yunshiruuna soo bixiya kuwii dhintay low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda aalihatun kuwa la caabuda hadday ahaan lahaayeen ila allahu alla mooye lafasadataa way fasaadi lahaayeen fa subxaana allah alla nasahidiisa allihii rabbilcarshi carshiga rabbigiisa ahaa camaa shay laga nasaho yasifuuna ay ku tilmaamayaan laa yus'alu lama weydiiyo alle camaa shayga yafcaluuna ay samaynay camaa shayga yafcalu uu samaynayo wuxuu falaya lama weydiiyo wahum iyaguna yus'aluuna kuwa la weydiiyo wey oo la weydiin doono am ittakhaduu am amase ittakhaduu ma waxay samaysteen min duunihi alle kasakow aalihatan kuwa la caabudo qul waxaad dhahdaa nebigow haatuu keena oo la imaada burhaanakum xujadiinna bal xujada aad u haysataan keena haadaa kani dikru man cid waanadii wey maciya aniga la jirankayga wa dikru man cid dikrigii iyo waanadii wey qablii aniga iga horreeyey bal iska dhaafay akarhum intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga alxaqa xaqa ma ay oga oo fahum iyagu mucriduuna kuwa jeeda wey oo jeedsaday oo xaqa ka jeesanay waa kuwan la kari laayahaye ma ilaahyo ayay dhulka ka samaysteen kuwa la caabudo oon alla ahayn kuwaasoo soo bixiya dadkii dhintay ma ilaahyo noocaasaa dhulka ka jira oo lagu oge ma jiraan waxaan waa uun dhagaxyaan iyo geedo ay gacmahooda ku samaysteen mooye ilaahyo awood ay ku soo saaraan wixii dhintay oo kusoo nooleeyaan leh dhulka ma joogaan am ittakhaduu aalihata min alardi hum yunshiruun waa inkaar waxaan jirin wey macana inay saas tahayna waxaa kutusaya haddii samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda laba ilaah ay ahaan lahay hadday ilaahyo badan ahaan lahaayeen alla markii laga reebo alla marka laga reebo hadday ilaahyo kaleeto ay ahaan lahaayeen oon alla ahayn subxaana wa tacaala samaawaadka iyo dhulalku waaba fasaadi lahaayeenba maba jireenba macnaha wayba kharibmi lahaayeenba hadday ilaahyo badanoo isku awood ah ay jiri lahaayeen cibaadadana mudan wax taagnaan lahaa ma jiro samaawaadkuna ma taagnaadeen dhulalkuna ma taagnaadeen maxaa yeelay awooddaa laysku qabsan lahaa ma ittakhada allahu min waladin wma kana macahu min ilahin idan ladahaba kullu ilahin bima khalaq walacalaa bacduhum calaa bacd hadday ilaahyo badan jiri lahayn mid walba qeybtiisuu qaadan lahaa markaasay kala adkaan lahaayeen oo isweerari lahaayeen laba ilaah iyo saddex ilaah oo isku awood ah maba jiri karaan hal shay ma wada yeelan karaan maxaa yeelay shaygani hadduu ka dhaxeeyo oo u qaybsan yahayna way isku dhici lahaayeenoo dee mid walba qaybtiisu la tegi lahaa oo waxaad arki lahaydeen samadiioo qayb uu mid qaatay iyo kii kaleoo qaybtii kale la tegay dhulkiioo la qaybsaday wixii lagu kala tegay baad arki lahayd waxaa kaloo dhici lahayd iyagiioo isweeraray oo qaarkood qaarka kale inay ka kor noqdaan oo ka reeyaan isku dayay baad arki lahaydeen samaawaadkan iyo nidaamkan iyo qoraxdan iyo dhulkan iyo khalqigan halka nidaam ku socdaayo kuma socdeen dagaal bay isku qaadi lahaayeen inay kala adkaadaan bay isku dayi lahaayeen kadibna raadkii baad arki lahaydeen waxaas miyaad aragteen weli khalqi hal nidaam ku socdo hal meel u jeedo oo sidii maalinkaad kusoo biirteen uu ahaa u socdaad arkaysaan taasi waxay kutusaysaa hal meel baa laga maamulaa hal cidba hal alla keliyaana maamula cid ula talisana ma jirto saa hadday tahay macnaheedu waxa weye waxaan kale eed ilaahay ku garab wadaani waa waxaan macno lahayn low kaana fiihima aalihatun ila allah lafasadata dowladdan laba madaxweyneoo isku awooda miyay ka talin karaan lilahi lmathalu laclaa laakiin khalqiga markaad u fiirsataan dowladdan laba madaxweyneoo isku awooda kama talin karaan gurigaaga adiya xaas isku awooda ma wada joogi kartaan soo ma wixii waa in awooddu kala sarrayso saasay wax ku socon karaan laakiin hadday isku awood la noqdo lafasadata unbaa taagan ma socon karto waa fasaadaysaa daliil waxay u tahay maadaama khalqigu nadaamsan yahay samaawaadkii nadaamsan yihiin dhulkii nadaamsan yahay khalaa'iqdii nadaamsan tahay halkaa nadaam iyo qaabkaa us hal ka mida uu ku socdaay daliil waxay u tahay hal ilaahun baa jira laba hadday jiri lahayen saa waxuma socdan waa kharimi lahayen manaa waa daliilka loo yaqaano yani daliilu tamanuc bay dhahaan daliilu tamanuc saasaa loo yaqaana manaa ayib mar hadduu siduu arrinku yahay fa subxaana allahi rabi alcarshi cama yasifuun alle ayaa nasahan oo wuxuu ka nasahan yahay allaha carshiga rabbi u ah ayaa nasahan oo wuxuu ka nasahan yahay waxay ku tilmaamayaano in wax lala wadaaga ama inuu caruur yeeshay ah wax alla wixii meel kaga dhaca ee alla ay ku tilmaamayaan dha rabbi subxaana wa tacaala waa ka nasahan yahay rabbi subxaana wa tacaala lama weydiiyo waxa uu falayo maxaad hebel u dishay ood hebel u noolaysay ood hebel wax ugu diiday ood hebel u siisay lama dhaho ayagaase waa la weydiin kuwa la caabudayo iyo kuway caabudayaanba iyaga waxay falhayaan oo dhan waa lagaga daba imaan doonaa saas khalqiga oo dhan baa taa ka siman waxa aad samaynayso xisaab baa ka dambaysa waa lagaa dambeeyaa cid kaa awood badan baa kaa dambaysa oo kula xisaabtami doonta laakiin allah subxaana wa tacaala isagoo wuxuu falayo lagaga daba imaan maayo lana weydiin maayo maxaad saa u samaysanay lama yidhahdo rabbi subxana wa tacaala khalqigase iyaga waa la weydiin doonaa bu rabbilahi subxana wa tacala wahum yas'aluun ma waxay samaysteen bu rabbilahi subxana wa tacaala kuwa la caabudo alla kasakow miyey kuwa la caabudo samaysteen waxaad tidhahdaan war xujo keena qul haatuu burhaanakum xujadiinna keena ila bini aadamka waxaa qanciyo dadka la doonayaa inuu hago waa xujada iyo daliilka ma aha nama qanciso waanu soo gaadhnay iyo hiddaannu u lahaan jirnay iyo annagaa sidan ka helnay yani wax dad qanciya ma ah waa inaad burhaan iyo xujo samaawiya aad keentaan oo tidhaahdaan daliilkanaa ku tusaya in la caabudi karaya macnaa qul haatuu burhaanakum burhaanna heli maysaa inaad daliil iyo xujo u hesho xagga ilaahay ka timid cid alla ka sokaysaa la caabudi karaa maba dhici kartaba haadaa dikru man macii wa dikru man qabli kuwii aniga iga horreeyey oo macnaha waxa weeyaan ummadihii hore ah iyo aniga iyo ummaddaydaba dikriga naloo soo dejiyey waa mid waa kan oo muxuu yahay waa tawxiidka rusushii hore waxa ilaahay kusoo dejiyey wuxuu ahaa tawxiid anigana waxa ilaahay isoo dhiibay waa tawxiid oo ilahay in la keli yeelo wey wixii hore iyo waxa aniga igu soo degayba kulli isku meel bay u socdaanoo waa ilaahay in la keli yeelo cid alla ka sokaysoo la caabudana ayna jirine xaggee baad burhaan ka keeni kartaan marka haadaa dikru man maci wa dikru man qabli kutubtii horena saasaa ku qornayd kitaabkan aniga laisoo dhiibayna saasaa ku qoran alla keligii unbaa cibaadada iskale wixii kasoo harayna waa baatil xaggee baad marka xujo ka keeni kartaan haddaad tawreed aydaan ka heli karin injiil aydaan ka heli karin qur-aankan aydaan ka heli karaynin ma meel kaloo burhaan iyo xujo laga keeni baa jirta ma heli kartaan wey macnaha intooda badan buu rabbi yihi subxana wa tacaala xaqa ma ay garanayaan waana ka jeedaan buu rabbi yihi subxana wa tacala am ittakhaduu ma waxay samaysteen aalihatan kuwa la caabudo min alardi miyay dhulka ka samaysteen qul waxaa qaadaa nabi qul am ittakhaduu ma waxay samaysteen aalihatan kuwa la caabudo min alardi dhulka kuwaasoo hum iyaguba yunshiruuna soo bixiya wixii dhintay soo nooleeyo soo bixiya miyaa jira maya ilaahyo baadila waa jiraan laakiin awoodda ma leh waxma qaban karaan low kaana hadduu ahaan lahaa fiihimaa samaawaadkiiyo dhulalka dhexdooda aalihatun kuwa la caabudo ila allaha ila allahu yani hayr allah oon alla ahayn ila allahu oon alla ahayn lafasadataa way fasaadi lahaayeen ilaahyo kale hadday jiraan maba dhisnaadeen mana hagaagsanaadeen ee way kharibmi lahaayeen wayna qasmi lahaayeen way macnaha way isku iyagaa isku duuli lahaa fa subxaana allah alla nasihidiisa allihii rabbi alcarshi carshiga rabbigii ahaa la nasaho oo laga fogeeya ceeb iyo in wax lala wadaago ilaa wax la wadaagu waa ceeb carruurta loo sheegayana waa ceeb fa subxaana allahi alla nasihidiisa rabbi alcarshi ahaa carshiga rabbigii ahaa carshiga waxaa loo sheegay makhluuqaadka ugu weyn makhluuqaadka ayuu ugu weyn yahay carshiga makhluuqaadka ugu weyn rabbiga u ahaa kii ugu weynaa hadduu rabbi u yahay intii kalena soo rabbi uma ah camaa shay buu ka nasahan yahay yasifuuna ay ku sifaynayaan oo shariik in wax lala wadaaga ah ama carruur inuu samaystay wixii la mid ah laa yus'alu lama weydiiyo camaa shayga yafcalu uu falaya lama weydiiyo maxaad saa u yeeshay lama yidhaha afcaashiisana lama weydiiyo axkaamtiisa iyo tashriicaadkiisana maxaad saa ugu jidaysa lama yidhaha ilaahu tuugga gacanta hala gooye maxaad u tidhi lama dhaho saas ilaahay ruuxii wax dila hala dila maxaad u tidhi lama yidhaha ruuxii sinaysta dhagaxa lagu dilo maxaad u tidhi lama yidhaha cuquudda maxaad u xaaraamaysay lama yidhaahdo leanna ilaahay subxaana wa tacaala waxdejinta isagaa iska leh isaga yani su-aal lama weydiiyo lagama lagama daba yimaado laakiin wahum iyagu yus'aluuna kuwa la weydiin wey adigu laakiin shay yar iyo shay weynba waxaad ku hadasho ama aad samayso waa lagaa daba imaan doona saas wey waa lagu weydiin am ittakhaduu ma waxay samaysteen min duunihi alla kasakow aalihatan kuwa la caabudo miyay samaysteen qul waxaa dhahdaa nebigu haatuu keena oo la imaada burhaanakum xujadiin war bal xujadaad u haysataan keena xuja ma jirto inaysan jirin maxaa daliil u ah haadaa kani oo tawxiidka way macnaa haadaa kani waxyiga tawxiidka ka hadlaya wey ee khalqiga tawxiidka ugu yeedhay iyo haadaadu ku dhacaysa haadaa kani dikru man dad dikrigoodii xuskoodii wey dad wixii lagu waaniyey wey maciya aniga la jirinkayga wa dikru man khalqi kii lagu waaniyey weye qablii aniga hortay ah waxyiga tawxiidka ku saabsani inta aniga ila socotana waa lagu waaniyey intii iyaga ka horreeyeyna ee aniga iga horraysayna waa lagu waaniyey taa unbayna waanadu weligeed ba ahay shirki xaggeed ka keenteen marka saas way macanaha haadaa kani oo waxyiga tawxiidka dadka ugu yeedhahaya shirkigan la dagaalamaya dikru man dad waanadooda weeya maciya aniga la jirankaygaa oo ummadayda wa dikru man dad waanadoodii weeye qablii aniga hortay ahaa oo ummadihii kalena waanadaa unbaa lagu waaniya tawxiidka ah bal iskaba dhaafay aktaruhum intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga alxaqa xaqa ma ay oga ma garanayaan fahum iyagu mucriduuna kuwa jeeda weeyaanu xaqa ka jeedsaday wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayh annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun macnaheedu waxa way kufriga qaar baa jahligu keeni kara maadaama kaafirku uu kaafir asli ah u yahay oo marna uusan iimaanka soo gelin jahli looguma cudur daaro saas lama dhahayo hadda waxbaba muusan fahminin xaqiiba muusan garanin seebuu gaal ku noqonaya maadaama kaafir asliga uu yahay jahliga loogu cudurdaari maayo jahliga waxaa loogu cudurdaaraa ruuxa muslimka iimaanka soo galay laakiin shirki ka dhacay garasho la-aan iyo gafna uuga dhacay saasoo kalaasoo kale macnaa lagu cudurdaari karay ayib wamaa arsalnaa maanaa dirin min qablika hortaa min rasuulin mid la diro ilaa haddaanu dirnay nuuxii waxaanu u waxyoonnay ilayhi isaga annahu shani laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ana aniga mooye facbuduunii iyo caabuda wa qaaluu waxay yidhahdeen ittakhada wuxuu samaystay alraxmaanu allaha naxariista badan waladan ilmuu samaystay subxaanah nasihidiisa bal iyo iskaba dhaafe cibaadun weeye hum iyagu kuwa ay carruurta uga dhigayaan cibaadun addoommo weeye mukramuuna oo la darajeeyey oo la maamuusay laa yasbiquunahu kalama hormaraan alle subxaana wa tacaala bilqawli odhaahda kalama hormaraan wa hum iyagu biamrihi alla amarkiisa ayay yacmaluuna ku camal falaan yaclamu wuxuu ogyahay rabbi subxaana wa tacaala maa bayna aydiihim waxa hortooda ah iyo wamaa khalfahum waxa gadaashooda ah walaa yashfacuuna ma ergeeyaan ilaa liman cid mooye irtadaa uu raalli ka noqday oo wahum iyagu min khashyatihi alla cabsidiisa darteed ayay mushfiquuna dhib filanayaan dhib ka baqayaan macnaha ayib kuway filaya yihiin inuu macnaha wax weye dhib ku yimaado wahum min khashyatihi mushfiquun ayib waman yaqul ciddii tidhaahda waman ciddii yaqul yidhaahda oo minhum malaa'igta ka mid a innii anugu ilaahun baan ahay ilaah baan ahay min duunihi alla ka sako fadalika kaas najziihi waan abaalmarinaynaa jahannamo jahannamaan ku abaalmarinaynaa kadalika sidaas ayaanu najzi u abaalmarinaa aldaalimiina daalimiintana saasaanu abaalmarinaa aayaddii hore waxay tidhi wixii lagu waaniyey ummadihii hore iyo ummadda nebi maxamed wixii lagu waaniyeyba tawxiid buu ahaa markhaatigeeduna waa wamaa arsalnaa min qablika min rasuul nebiyo hortaa maanaan dirin rasuul ilaa haddaan dirnay waxaa loo sheegahay oo loo waxyooday uun cid xaq lagu caabudo ma jiro oon aniga ahayn rasuul kasta mabda'aasaa lala diray laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam oo inuu ilaahay subxaana wa tacaala inaga abuuray ilaa laga soo gaadho khaatama alambiyaa oo nabigeenna salawatu rabbi wasalamu caleyh rususha mabda'a loo soo dhiibay wuxuu ahaa laa ilaaha ilaa ana facbuduun ma cid la caabudo xaq lagu caabudoon aniga ahayni ma jire aniga keliga iyo caabuda waa mabda'a asaaska iyo gundhiga u ahaa risaalaadkii iyo kutubta ilahay uu soo dejinaya subxana wa tacala markaan soo marnay yaan rabbi subxaana wa tacaala aayado fara badan qisaska rususha markuu ka warramayo yacni waa ka rasuul kasta markuu yimaado ummaddiisa ku odhanayo icbud allah maa lakum min ilaahin hayru alla keligii caabuda cid kaloo gar aad ku caabudaani ma jire cid kaloo gar lagu caabudaa ma jirto on alla ahayn keligii caabuda mabda'aasay ku dagaalameen mabda'aasaana ummadaha iyo iyagu dagaalkoodu ka dhacay meesha macnaha waxa weeyaan ayaga in loo nasreeyo loo hiiliyana waxaa keentay tawxiidkay xambaarsanaayeen ummadaha in la halaagana waxaa keenay waa tawxiidkay ka hor yimaadeen asaaskaasi marka rususha iyo kutubta iyo risaalaadku kulli ay ku yimaadeen saasaa rabbi subxaana wa tacaala inoo sheegay wixii jidkaa garab marsan oo dhan waa khuraafo shaydaan uu abuuray oo jidkii rususha garab marsan way ma aha nebi maxamed keliya risaaladiisa inay garab marsan tahay bal tubtii iyo jidkii rusushu soo kala gaadhay ee ilaahay xaggiisa ka yimid jidkaasoo dhan bay garab marsan tahay saas way macnaa ayib alla keligii marka caabuda oo barya oo tala saarta oo rabbi subxaana wa tacala keligii u sujuuda oo keligii u gowraca oo keligii u nadra oo dhibaata markay idigu timaado keligii ula carara oo cid kalaa wax haysta oo wax laga raadsadaa ha rumaynina warkaasi jidkii rususha waa garab marsan yahay saas way macnaa arrintaasi waa taa waa tawxiidka oo mabda'a asaaska u ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu raalli ka yahy mas'alada labaadi waxa weeye ee ku khaldanaayeen waxay yidhaahdeen ilaahay carruur buu samaystay oo ilaahay malaa'igtuu ka dhigtay gabdho ka dhigtay tacaala allahu camaa yaquuluuna culuwan kabiira yacni waxay ka mid ahayd mabaadidooda aada u khaldan ee u khariban ayay ka mid ahayd in ilaahay aflagaadayaan subxana wa tacala oo yidhahdaan ilaahay malaa'igtu waa gabdhihii ilaah alla waa nasahan yahay subxana wa tacaala ceebta noocaas oo kale ah alla ma leh maxaa yeele waa ceebka saliim rabbina subxaana wa tacaala ceeb iyo dhimanaansho ma gaadho khalqigiisaa ceeb iyo dhimanaansho leh laakiin isagu ceeb male subxaana amaa kuwan ay leeyihiin waa gabdhihii ilaahay cibaadun mukramuuna waa addoommee horta carruur ilaahay ma aha mar labaadna waa mukramuuna oo waa kuwo la maamuusay oo ilaahay agtiisa laga darajeeyey waa addoommo darajaysan wey inay addoommo yihiin maxaa ku tusaya laa yasbiquunahu bilqowl ilaahay odhaah kalama hormaraan yacni iyagoon ilaahay idan iyo fasax ka helin iskama hadlaan hadalkoodu wuxuu ka dambeeyaa rabbi ogolaashihiisa subxana wa tacala laa yasbiquunahu bilqowl sideenoo kale ma ah sidoonoo kale maaha inaan iska hadalno oo iska daldalanno oo waxaan laynoo ogolaanin aan iska dhahno ma ah iyagu hadalkoodu wuxuu ka dambeeyaa ogolaanshaha ilaahay kadib laa yasbiquunahu bilqowl wahum biamrihi yacmaluuna ilaahay amarkiisayna ku camal falaan saa yeela way fuliyaan saa yeela waa fuliyaan saa sameeya way sameeyaan amarka ilaahayna way qaataanoo waa fuliyaan hadalna ilaahay kalama hormaraan subxaana wa tacaala kuwaa weeye kuway ku leeyihiin waa carruur ilaah gabdho ilaahay kuway ku sheegayaan kuwa iyaga rabbi wuxuu og yahay subxaana wa tacaala waxa ka dambeeya iyo waxa ka horreeya waxa ka horreeya muxuu yahay waxa ka horreeya waa waxay samayn doonaan waxa ka dambeeyana muxuu yahay waa waxay horay u sameeyeen ama waxa ka horreeya waxaad ka dhigtaa aakharo waxa ka dambeeyana adduunyadii ka dhig malaa'igta xaalkooda o dhan waa lala socdaa waa addoommo ilaahay qaharay oo rabbi subxaana wa tacaala u layliya wey xaalkoodao dhanna la ogye ta kale way noo shafeecayaan oo malaa'igtaa noo ergayn doontaa taasaa iyadana meesha laga saaro wuxuu yidhi walaa yashfacuuna ila liman irtadaa malaa'igtu uma ergeeyaan oo uma shafeecaan cid uu alla raalli ka noqday mooye oo yuu ilaahay raalli ka noqdaa waa ciddii tawxiid ku dhimatay soo saas ma ilan rabbi subxaana wa tacaala kufriga iyo kaafiriinta marna raalli kama noqdo adduunkana raalli kagama aha aakharana marna raalli ka noqon maayo malaa'igtu yay u shafeeciyo shafaacadeeda helaya waa ciddii ilaahay raalli ka noqdo oo macnaha tawxiid iyo iimaan ku dhimata iyagoo isagoo shirki ku sugnaa dhinta wey amaa kii shirki ku dhinta isagoo malaa'ig caabudaya rususha caabudaya geedaha caabudaya awliyada caabudaya saa ruuxii ku dhinta malaa'igna uma shafeeci karto awliyana uma shafeeci karto rusulna uma shafeeci karo cid u ergeyn karta ma jirto cid ilaahay ula hadli kartana ma jirto yaa kala hadli kara ilahi subxana wa tacala addoon shirki iyo gaalnimo kusoo dhintay oo nin isagoo ilaahay cid aan ahayn baryahayoo tuugahayo soo dhintay adiga ilaahay ma hor istaagi kartaa ma dhihi kartaa ilahu dambi dhaaf awooddaa yaa ku siiyey dhiiranaanta intaa lacag xageed ka heli karta nin ilaahay uusan raalliba ka ahayn kana noqonaynin kuma dhiiran kartid aan u shafeecay kamana kalamana hadli karta alla subxana wa tacala taas way macnaa ayib taasi waa midda ayagaa malaa'igta ma shafeecayaanoo ergadooda dadka ahlu tawxiidka keliya ilaahay raalli ka noqday unbay u ergeynayaan ta kale waxa weeye cabsi way cabsanaya wahum min khashyatihi alla cabsidiisa daraaddeed mushfiquuna kuwii filanaya wey waxay filanayaan dhibaato ilaan cabsi baa ku jirtay yacni khashyada iyo shafaqa shafaqada waxaa la kala yidhahdaa khashyada waxaa la yidhaahdaa alkhawfu maca tacdiim baa la dhahaa cabsi ay weyneyni ku jirto oo kaad ka cabsanaysa aada weyneynayso khashyaa la yidhahda shafaqadana waxaa la yidhaahdaa yani alishfaaqde ishfaaqana waxaa la yidhaahdaa alkhawfu maca altawaquci waalxadar waad cabsanaysaa waxaadna filaysaa ood ka taxadaraysaa inuu dhib kugu imaanayo marka malaa'igtu iyagoo saa u dadaalaya haddana cabsi ilaahay baa intay ka tan badatay cabsida daraaddeed bay isleeyihiinoy filayaan waxbaa malaha idinku imaan doona wahum min khashyatihi mushfiquuna waa filid iyo tawaquc iyo taxadar mustaqbalka talow maxaa idinku imaan doona filid noocaasaa daraaddeed ayay alla subxaana wa tacaala yani baqdintaasay qabaanba macnaha la leeyahy marka u fiirso waxaa la leeyahay ilaahay hadal kalama hormaraan amarkiisa unbay qaataan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun haddana maca dalika baqdin bay qabaan talow mustaqbalka maxaa idinku dhici doona saas way macnaha waa ka yani suurati almu'minuun baan ugu tegi doonaa mu'miniinta ilaahay oo ku tilmaamaya subxaana wa tacaala ayagoo acmaal wan wanaagsan oo daacada intay sameeyaan haddana maca dalika cabsi qaba waa cabsanaya waana dadaalayaan waana cabsanaya maxaa yeele ruuxa mu'minka ah dadaal intuu samayn karana waa sameeyaa haddana mustaqbalka waa ka cabsada munaafiqa ka gedisanoo isagoon waxba samaynin buu haddana yuu isdhigtaayoo is yidhahdaa wallahi mustaqbal fiican baan kaa horreey rajo fiican buu leeyahay mana shaqaysanay shaqa munaafiq baa lagu yaqaana taa iyada macna ayib rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi waman yaqul minhum inii ilaahum min duunii fadalika najzihi jahannam malaa'igta mid ka mida ama qaar ka mida hadday ilaahnimo sheegtaan alla ka sokow jahannamaanu ku abaalmarinaynaa bu rabbi subxana wa tacala dhaalimiintana saa unbaa loo abaalmariyaa malaa'igtaas saa qiimaha u leh cibaadun mukramuunada ah ilaahay hadal aan kala hormarin amarkiisa qaata rabbi uu shafaacadooda muwaxidiinta ay u shafeecayaan uu aqbalayo dadkaas malaa'igtaas saa u karaamaysan ee qiimaha ilaahay agtii ku leh haddana hadday ilaahnimo sheegtaan abaalgudkooda waa jahannama maxay ina tusaysaa waxay ina tusaysaa cid isugu dhowaan karta ilaahnimo sheegadkeeda ma jiro walow malaa'igtu hadday isugu dhowaato jahannamaa la gelinaya rusushu hadday isugu dhowaadaan jahannamay gelayaan awliyadu hadday isugu dhowaadaan jahannamay gelayaan maxad sohdin aan la geli karin wey aniga i barya oo i caabuda oo i soo tuuga oo ii nadra oo awood baan leeyahay oo waxbaan qaban karaaye kaalaya i barakaysta ninkii sheegtaaye abaalkiisu waa jahannama xataa malaa'igtu hadday sheegan lahayd jahannamay geli lahayd rusushana waan kaa soo marnay walow ashrakuu la xabita canhum ma kaanuu yacmaluun markii rususha laga soo sheekeeyey hadday shirki la imaan lahaayeen camalkoodao dhan baaba hooban lahaaba walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluk nebi maxamed baa si gooniya markaa loola hadlay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wadaadkan marka dadka ugu yeedhaya kaalaya ibarakaysta oo kaalaya waxweydiista oo cirkiya dhulkan kala hayaa oo roob baan idiin keeni oo islaamaha dhali waaye ii keena oo kuwa cudurrada qaba ii keena anaa wax ka qaban eh anigaa awood leh haddaan qabri ku jira iyo haddaan dhulka korkiisa joogaba soo ilaahnimihii wixii ilaahay khaas u ah ma sheegan midda rususha lagu leeyahay soo malaa'igta lagu leeyahay haddaad sheegataan jahannamaad gelaysaan soo maa wadaadkiisaa sheegtay weli ma ahee waa weliyu shaydaan weli ilaahay maaha weligiinba qubuurtooda dul tubnaada oo u dhawaaqda oo shafaaco ka suga cadaab ilaahay inay idinku shafeecaan mooye walla inayna janno idinku shafeecayn maxaa yeele igii baan janno gelinba ninka ilaahnimada sheeganaya khalqiga jidkii tawxiidka ka leexiyey ee awoodda sheeganaya dhulka taakataaka ugu jiraayay isagaa ogaan doona midka daba jooga ee daaciga u ana isagaa ogaan doona waxa ku dhaca saas way macana marka rabbi subxaana wa tacaala sohdin aan la geli karin wey hawshaasi waa hawl xidhan malaa'igtuna ma geli karto rusushuna ma geli karto awliyaduna ma geli karto hawl la faragelin kara mae ilahay baa khaas ule subxana wa tacala saas way macana saasaan leeyahy wamaa arsalnaa maa naadirin nebiyow min qablika hortaa min rasuulin rasuul maa naadirin ilaa haddaanu dirnay nuuxii waanu waxyoonnay ilayhi isaga waxaanu u waxyoonnay annahu amar yashaaniya laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ana aniga mooye ee facbuduuni ee caabuda wa qaaluu waxay yidhahdeen gaaladii ittakhada araxmaanu allaha naxariista badan wuxuu samaystay waladan ilmuu samaystay subxaanah nasahidiisa nasihidiisa waxaas laga fogeeye bal iskaba dhaafe cibaadun addoommo weeye kuwa aad ku sheegaysaan carruurta a leedihin cibaadun addoommo weeye mukramuuna oo la darajeeyey oo alla agtiisa laga maamuusay laa yasbiquuna oo alla kalama hormaraan bilqawli odhaahda kalama hormaraan hadal kalama hormaraane way ka sugaan amarkiisay sugaan wa hum iyagu biamrii alla amarkiisa ayay yacmaluuna ku camal falaanoy qaataanoy fuliyaan yaclamu alla wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim waxa ka horreeyay samayn doonaan wamaa khalfahum iyo waxa ka dambeeyey horay u sameeyeen walaa yashfacuuna ma ergaynayaan ilaa liman cid mooye irtadaa alla u raalli ka noqday cid kaloy u ergayn karaan oo ilaahay ula hadli karaani ma uu jiro wa hum iyagu min khashyatihi alla cabsidiisa daraaddeed mushfiquuna kuwa filanaya maxay filanayaan maxay saadasheen filanayaan waxay filanayaan oo yani waxa way ka baqayaan inay dhibaata ku timaado ayagoo saa u dadaalaya haddana cabsida ilaahay daraaddeed bay mushfiquuna u yihiin macna yani ishfaaqa macnahaasu wataayo macnaha waa cabsi ay wadato filasho aad dhib filanayso macnaha ayib waman yaqul minhum inii ilaahun min duuni waman ciddii yaqul yidhaahda oo minhum malaa'igta ka mida inii anigu ilaahun mid la caabudaan ahay min duunihi alla ka sokow mid la caabudaan ahay cidda ciddii sidaa tidhaahdo malaa'igta ka mida fadalika kaasi najsiihi waanu abaal marinaynaa jahannamo jahannamaan ku abaal marinayna kadalika sidaas ma malaa'igta basuu khaas ku yahay maya kadalika sidaasoo kale ayaanu najzi ugu abaalmarinaa alaalimiina aalimiinta shirkiga ku dhacaysa mushrikiinta laga wadaa meesha ee ugu yeedhaysa khalqigu inay iyaga ilaahay wax la wadaajiyaan oo xuquuqdii ilaahay gooni la ahaa iyaga in la siiyo kuwa saa u dagaalamaya rabbi subxaanau watacaala meesha uu geynaya waa un jahannamo wey macna ayb awalam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati waalarda kaanataa radqan fafataqnaahuma halkan waxaa laga bilaabay aayaadka ilaahay kawniga ah khalqigana laynagu jeedinayaaba layna tusaya leanna khalqigan qaabka uu samaysan yahay iyo abuurkiisa iyo astaamaha waaweyne ilaahay qudradiisa kutusaya ka dhex muuqdaa wax cajo badan iimaan bay kordhiyaan in badan buu qur-aanku dadka ugu yeedhaa bal inaan ku jeedsano oon fiirino rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala awalam yara miyaynan arkaynin aladiina kuwa kafaruu kufriyey ana asamaawaati samooyinka iyo waalarda dhulka kaanataa inay ahaayeen radqan kuwa isku dhagan fafataqnaahumaa markaa aan kala fujinnay oo wajacalnaa aan yeelnay wajacalnaa waan yeelnay min almaa'i biyaha xaggooda kulla shayin shay walba ayaan ka yeelay shaygaasoo xayin nool afalaa yu'minuuna miyaynan rumaynin wajacalnaa waan yeelnay fi lardi dhulka dhexdiisa waxaan yeelnay rawaasiya buura qotoma an tamiida si aysan ula dhaqdhaqaaqin ula liclicin bihim iyaga dhulku si aysan ula liclicin dadka wajacalnaa waan yeelnay fiiha dhulka dhexdeeda waxaan yeelnay fijaajan meelo waasaca ayaan yeelnay subulan ah ama subulan ayaanu yeelay jidad ayb lacallahum yahtaduuna si ay u hanuunaanoo masaalixdooda iyo danahooda ugu hanuunaan wajacalnaa waan yeelnay assamaaa samadii saqfan saanqaaf baan ka yeelnay maxfuudan oo la xifdiyey wa hum iyagu can aayaatihaa samada calaamadaheeda xaggooda mucriduuna kuwa kasii jeeda wey wa huwa alle alladii midka weeye khalaqa abuuray alleyla habeenka iyo waalnahaara maalinta washamsa qoraxda iyo waalqamara dayaxa kullun mid kastana fii falakin falag dhexdii ayay yasbaxuuna dabaalanayaan miyaynan arkaynin kuwa kufriyey samaawaadka iyo dhulalku inay ahaayeen kuwa isku dheggan oon kala fujinnay maxaa laga wadaa dhowr tafsiir baa ku jira tafsiirka u fiican aimada salafka qaarkoodna laga soo gurinaya wuxuu yahay samada biyaha ka yimaada iyo dhulka doogga ka soo baxa macnaha waxaa laga wadaa samadii waa waxaynaga sarreeya korkeenna markay kaa korayso waxaa kugu gaadhan oo dushaada ah hawo hawo iyo daruurihii iyo samadii kasii sarraysa sidan markaad u fiiriso hawadan way xidhanta way xidhanta isma dhahaysid dhibic yaroo biyo ah baa soo dhex mari karta haddana maca daalika daruurtii markay da-do hawadaas waxaa soo dhex jiirahaya dhibicdii biyaha ahayd say ku soo dhex martay allah baa u furay subxaana wa tacaala meeshay soo mari lahayd ilaa ay dhulka soo gaadhay dhulkana wuu isku dhegan yahay dhibicdii biyahayd baa soo da-aysa way gelaysaa daaqii baa ka soo baxaya dhulkii oo isku dhegan markuu doogu ka soo baxaya iyo nabaadka ka soo baxayay dhulkii waa kala fuqaya wuu kala fidaya markaasaa geedkii ama shaygii kasoo dhexbixilaa buu kasoo dhex baxay fafataqnaahumaa mid walba goonidiisa ayuu u xidhan yahay kadibna kana waa la furay oo waa la kala fujiyey si ay nabaadku uga soo baxo hawadii korena waa la kala fujiyey oo waa la kala fayday si ay dhibicdu usoo dhex marto sidaasaa laga wadaa fafataqnaahumaa waana macnaha ugu fiican ee ugu raajaxsan aimada salafkana laga soo guurinayo qaar waxay leeyihiin maahee samada iyo dhulku way isku dheganaayeen waagii hore markaasaa samawaadkana la fujiyo kor la geeyey meeshay hadda joogaan dhulkana yani waxa wey meeshuu hadda jooga la geeyey sidaasna qaar baa odhanaya wallahu aclam laakiin tafsiirka hore ayaa loo badanyay miyayna u muuqanin bu rabbi subxana wa tacala tafsiirkaas waa midka ibnu jariir iyo ibnu catiya iyo ay rajaxayaan inuu macnuhu sidaas yahayna waxaa kutusayay leeyihin waa mid oo rajaxaya tafsiirkaa waa midda koobaade horta qur-aanka waxaa aad u badan inuu deliishado biyaha kor ka imaanaya iyo dhulka waxa ka soo baxaya inuu u deliishado ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa aad bay qur-aanka ugu badanta aad bay qur-aanka ugu badanta waxaa kaleeto oo qariino labaad ah waxaa laga dambaysiiyey wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin shay kasta oo nool biyaha xaggoodan ka abuurnay meeshaa inay biyo laga hadlahayay baad garanoo hadalku isku xidhnaa saas way macnaha oo yani dhulkan isku dheganaa iyo samadan isku dheganaa in la kala fujiyey biyo soo degay iyo wax ka soo baxaya in laga hadlayo aayadda qeybteeda dambaa kutusay oo biyaanu ka abuurnay wax kastoo nool taasaa kutusaysa yani qaraain noocaas oo kalea ayaa laga ayaa macnaa kutusaysa waxaa kaloo rajaxaya tafsiirka isaga awalam yara aladiina kafaruu miyaynan arkaynin bu alla yihi subxana wa tacala waxaa la arkaya dadka ishooda qabanayana ama waa wax soo baxaya ama waa dhibic soo dhacaysa laakiin haddii la yidhaahdo abuurkii hore ee samadii oo dhulka la kala fujiyey miyay arkahayeen mayna arkay qaraa-in noocaas oo kale marka lagu rajaxaya tafsiirka waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacala dhibicduu korka keenayo ee uu macnaha waxa weeye u banaynayo meeshay soo mari lahayd iyo waxyaabaha dhulka ka soo baxaya ee loo banaynayo meeshii ay soo mari lahaayeen miyaynan u muuqanin bu rabbi yihi subxana wa tacala shay kasta oo noolna waxaanu ka abuurnay biyaha buu rabbi yihi subxana wa tacala biyaha laga abuuray maxaa laga wadaa yani dhibicda manida ah mise biyoo dhan baa laga wadaa labadaba waa la yidhi dhibicda manida ah baa shay nool oo dhan laga abuuray waa tafsiir tafsiirka labaadna waxa weeye dhibicda manida ah lafteeda xaggee ka soo jeeda soo biyo kama soo jeedo iyo dhacaan saas way macana marka noolo oo dhan wax alla wixii nool oo dhan biyo ayaa asal u ah biyo ayaa asal u ah cunsurkiisa canaasirtiisa asaasiga waxaa ka mid a biyaha asaas u ah macnaha saasuu rabbi subxana wa tacala leh miyayna rumaynaynin marka waxaasayba arkayaan cajaa'ibta badan ee rabbi maamulahaye may alla rumeeyaan subxaana wa tacaala dhulka waxaanu yeelay buuro qodqotoma oo maxaa loo qotomiyey buuraha korkooda waxaa dhulka korkiisa waxaa loo qotomiyey saysan dhulku idinla leecleecin dhulkii baa lagu cusliyey macnaha waa sida maalan dhakawyada haye oo kaleeto shaygu markuu socdo taqriiban hadduu culus yahay dheeligiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo ruxashadiisaa yaraata mar walba uu fududaadana waxaa yani bata dhaqdhaqaaqiisa iyo ruuxashadiisa badanta bal somaydaan hadda baabuurta waaweyn baabuurku markay wax saaran yihiin oo uu maalan buuxo haddaad dusha ka fuusho saaltadiisa iyo yani waxa wey leecleecidiisa in badan ma dareemaysa sooma laakiin hadduu maran yahay oo macnaha waxa wey uu yahay faaruq yahay soo ku rafaadi maysa saas si aysan idinla leecleecin ayaa buuraha ilaahay saaray subxana wa tacala waa lagu cusleeyey saas macnaa ayib waxaanu dhulka dhexdiisa yeellay wadooyin waasaca aad martaan si aad masaalixdooda iyo danahooda dadkay ugu hanuunaan haddaad baabuur saaran tahay waddu hayaa haddaad lugaynayso waddaad haysaa haddaad diyaarad saaran tahay waddaad haysaa diyaaraduina laftooda wadday maraane iskama socdaan yacni shay kasta dhulka dhexdiisa waxaanu ugu yeellay wadooyin ay masaalixdooda ku gaadhaan iyo danahooda bu rabbi ihi subxana wa tacala dhul samadii waxaanu ka yeelnay saanqaaf la xifdiyey dhulka marka loo fiiriyo samadu waa saanqaaf oo kaleeto maala hadda masaajidkan aan dhex fadhin oo kaleeto saanqaafkii waa inaga koreeyaa yani waxa weeye hoosna waan fadhinaa dhulka marka saanqaafkiisa la fiiriyo waa samada saanqaafkaasi waa la xifdiyey maxaa laga xifdiyey inuu soo dhaco waa laga xifdiyey oo inugu soo dhaco awood ilaahay baa haysa waxaa laga xifdiyey inuu duugoobo ma duugoobay mana dildilaacayo dayacsirna u baahan maayo weligii lama dayacsirin saasuu u taaganya waxaa kaloo rabbi uu ka ilaaliyey subxaana wa tacaala shayaaiintana waa ka ilaaliyey waxafidnaaha min kuli shayaanin rajiim shayaan kasta ilahay waa ka xifdinay uli subxana wa tacala marka waa sanqaaf maxfuud ah afooda la gelin kara wey macnaha saas weyaan iyaguna rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala saa iyadoo ah bay haddana astaamaha waaweyn ee samada ka muuqday ka leexanaya iyo ka jeedsanaya aayadaha waaweyn iyo calaamadaha waaweyn ka jeedsanaya calaamada waata qoraxdii dayixii waa kan samada lafteedii daruurihii yani maarata xidigihii aayadihii samada yaalay maba u fiirsanayaan mana ka faaidaysana waa ka jeedsanayaan bu rabbi subxana wa tacala rabbi subxaana wa tacaala wuxuu abuuray habeenka maalintana wuu abuuray qoraxda iyo dayaxda isagaa abuuray afartooda mid walba wuxuu ku dabaalanayaa falag dhexdii falagga waxaa la yidhaahdaa wixii wareegsan oo dhan falag baa la dhahaa falag baa la yidhahda macnaha shaygu mar hadduu wareegsan yahay sida giraangirta oo kaleeto falag baa la dhahaa marka waxaa laga wadaa tub ama jid wareegsan ayaa mid kasta oo qoraxda iyo dayaxa iyo habeenka iyo maalinta ka midii uu ku wareegaya sida aad u dabaalataan biyaha oo kale bay iyagu hawada u dabaalanayaan yasbaxuuna waxaa laga wadaa dabaasha waxaa loo isticmaalaa biyaha hawadana waa loo isticmaalaa ilaan markaad hadda sidaa u socoto hawaad jeexaysaa hawaa kaa hor imaanaysood jeexaysaa macnaha marka jid wareegsan ayay ku wareegahayaanoo sidii falagii oo kaleeto ayay saa ugu wareegaysanayaanoo kolkay hal wareeg soo dhammeeyaanba kiibay haddana ku noqonayaan kullun fii falakin yasbaxuun saasuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waa rabbi subxaana wa tacaala qaab cajo badan ugu abuuriy tubtaa iyo jidkaa ay qoraxdu hayso wax yar hadday dhinac uga baxdo wax noolaanaya ma jiro dayaxa tubtiisa iyo jidkaa uu hayee ku wareegaya hadduu ka baxo khalqigao dhan isbeddel baa ku dhacaya waa cajiib jidkaa aad arkaysa maalinkii ilaahay abuuray ilaa maanta ay ku wareegahayaan kamana baxayaan kamana khaldamayaan kamana leexanayaan jid dayactir iyo hagaajin u baahanna maaha waa hawl ilaahay qadaray subxaana wa tacala weligeed saasay u soconayaan ilaa la gaadho wakhtigii ilahay ku talagalay subxaana wa tacala in la joojiyo macna awalam yara miyaynan arkaynin aladiina kuwa kafaruu kufriyey ana asamaawaati samooyinka iyo walarda dhulka kaanataa inay ahaayeen radqan kuwa isku dhegan fafataqnaa aan kala fujinay oo fafataqnaa aan kala fujinay wajacalnaa waxaan yeelnay min almaai biyaha xaggooda waxaan ka yeelnay kulla shayin shay kasta jacalnaa bimacnaa khalaqnaa wajacalnaa waan abuurnay min almaai biyaha xaggooda kulla shayin wax walbaan ka abuurnay xayin oo nool afalaa yu'minuuna miyaynan rumaynin wajacalnaa waan yeelnay fi lardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buuro qotoma an tamiida lianlaa tamiida si aysan idinla liicliicin bihim an tamiida si aysan ula liicliicin bihim khalqiga si aysan ula liicliicin oo inay ula dheeliyin macnaha wajacalnaa waan yeelnay fiiha yacni dhulka dhexdiisa waxaan yeelnay fijaajan xaal ay yihiin kuwa waasaca subulan jidad ayaan yeelnay suuratu nuux sida macnaha waxay ku imaan doonta subulan jidad ayaan yeelnay fijaajan oo waasaca wey macnaha ayib lacallahum yahtaduuna si ay danahoodii iyo masaalixdooda ugu hanuunaan wajacalnaa waa yeelnay asamaaa samadiina saqfan saanqaaf baan ka yeelnay maxfuudan oo la xifdiyey dhicitaan laga xifdiyey iyo dhammaansho iyo duugoobid shayaadiintana laga xifdiyey wahum iyagu can aayaatiha samada aayadaheeda iyo calaamooyinkeeda xaggeeda mucriduuna kuwa kasii jeedo wa huwa alla aladii midka waya khalaqa abuuray alleyla habeenka waalnahaara maalinta iyo washamsa qoraxda iyo waalqamara dayaxa kullun mid kastaana yasbaxuuna kuwa dabaalanaya weeye fii falakin falag dhexdii bay dabaalanayaan giraangir wareegsan ayay ku dabaalanayaan oo wareegayaan oo haway jeexayaan way macnaha wma jacalna libasharin min qablika alkhulda afain mitta fahum lkhaaliduun kullu nafsin daa'iqat lmowt wanabluukum bishari walkhayri fitnatan wailayna turjacuun aayaddaan soo marnay awalam yara aladiina kafaruu ana asamaawaati waalarda kaanataa ratqan nadariye waxaa jira aragti waxaa jirta odhanaysa dhulku wuxuu ka samaysmay qarax ka dhashay qoraxda qoraxa qoraxdaa qaraxday qarax ka finiinay qoraxda oo markaa qaboobay ayuun dhulku ahaa nadariye saasaa jirta nadariyadaasi aayadda laguma fasiri karayo ma aha tafsiru maaha tafsiir saxna maaha saas macana ayib wama jacalnaa libasharin min qablika alkhulda wama jacalnaa maanaa yeelin libasharin bashar maanaan u yeelin min qablika horta alkhulda waaritaan afa in midta ma haddaad dhimato fahum iyagu alkhaaliduuna kuwa waaraya miya kullu nafsin naf walba daa'iqatu lmowti geeri midii dhadhaminaysa wey wanabluukum waanu idin imtixaanaynaa bishari shariyo waalkhayri khayrkii baanu idinku imtixaanaynaa fitnatan imtixaanid wa ilaynaa xagganaga ayaana turjacuuna laydiin celinaya waidaa goortii ra'aaka ay ku arkaan nebiow alladiina kuwa kafaruu kufriyey in yatakhiduunaka kaama samaysanayaan ilaa huzuwan jeesjees mooye yaquuluuna xaala ilayhim ahaadaa kani alladii kii miya yadkuru wax ka sheegay aalihatakum ilaahyadiina kii wax ka sheegaya miya walxaal bay saa leeyihiin hum iyagu bidikri araxmaani allaha naxariista badan sheegidiisa iyo xuskiisa hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufriya ay yihiin khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii waa la abuuray min cajalin deg deg baa laga abuuray sa uriikum waan idin tusi doonaa aayaatii aayadahayga ee falaa tastacjiluuni hay degdegsanina iga wardhowra wayaquuluuna waxay leeyihiin mataa goormo ayuu ahaaday haadaa kan alwacdu ee yabo ahaa in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay macnaheedu waxa weeye maa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda gaaladii mushrikiintii carabta baa nebiga sal lay slam dacwadiisii markay kari waayeen baa waxay dhihi jireen shaacirun natarabbasu bihi rayba almanuun kolley waa iska gabayaa geerida iyo xawaadisteeda un baan la sugaynaa wuu iska dhiman doonaa waxba haisuulgoynina isagaaba dhiman doonaba ha ibnulqay sooma dhimanin oo shaacir hebel sooma dhimanin oo gabayaa hebel sooma isaguna kuwii horun buu raaci doonaa saas daraaddeed iskuulgoynin rabbi wuxuu leehy subxaana wa tacaala horta hadday dhimasho tahay maa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda war rusushii dhiman jirtay maad ka mid tahay horta cid kaa horraysayo inuu waaro ilaahay uu ugu talagalay ama u qorsheeyey ma jiro waa se su-aal eh haddaad dhimato ayagu ma waarayaan afain mitta fahum lkhaaliduun ayagu ma waarayaan oo ma kaa hadhayaan maya jawaabtu waa maya kullu nafsin daa'iqat lmowt naf walba waa midii geeridha dhamin doonta wey marka layskuma cabsiiyo layskumana huuqiyo wuu dhiman doonaaye laakiin muhimaddu waxay tahay dhimasho waa la wada mariye muxuu ku dhimanayaa maxaase ka horeeya su-aala saas mana adigu waad dhiman dhimashadase aad dhimatay adduun waad kaga raysa ayaguna way dhiman laakiin dhimashada ay dhinteen ayaa macnaha wax wey cadaabkuu saaray maalinkaasaa la bilaabi doonaa wey macnaha ayib kullu nafsin daa'iqat lmowt adduunka intaad joogtaanna sharka iyo khayrkaba waa idinku imtixaanayna waxaa laga wadaa kii khayr haystana waa imtixaanayo sharka xaaladda lagu jira iyo dhibaatadana waa la imtixaanayo barwaaqo iyo dhibaato caafimaad iyo cudur haninimo iyo faqri xalaal iyo xaaraam macsiyo iyo daaco shar iyo khayrkaad ku jirtaba waad imtixaananta wanabluukum bishari waalkhayr rabbi subxaana wa tacala waa kaan soo marnay wabalownaahum bilxasanaati wasayi'aati lacallahum yarjicuun imtixaan wey rabbi subxana wa tacala adduunyada waxaa loogu talaga in lays imtixaano sharna waad ku imtixaanan tahay khayrna waad ku imtixaanan tahay xaggee la aadi doonaa marka haddii lays imtixaano imtixaanka natiijadiisiisa oo in la bixiyo maaha oo ninkii imtixaanka ku baasayna shahaado la siiyo ninkii imtixaanka ku dhacayna la yidhahdo dee waa dhacay sooma wa ilaynaa turjacuuna weeyo meesha loo noqonna waa xagga nagoo halkaasaad ugu tegi doontaan imtixaanka natiijadiisa natiijada waxaa la goosanaya aakhariya marka ilahi loo tago subxana wa tacala saas way macana halkan waxaa laga gudagalay nabiga sal lla lay waslam iyo gaaladu qaabdhaqankay kula dhaqmayeen iyo inay ku jeseesi jireen nebiga waxaa la yidhi markay ku arkaan kuwa kaafiriintii kaama dhiganayaan oo kaama samaysanayaan ilaa mid lagu jeesjeesay mooye way kuu jeesjeesayaan waa ka jeesjeeskoodii waxaa ka mid a ahaada aladii yadkuru aalihatakum ahaada ma waxan ahaada ma waxan yani waxa weeye waa liidid taxqiiq baa ku jira ahaada aladii yadkuru aalihatakum ma waxanaa ilaahyadiina wax ka sheegahay wax ka sheegahayo eedaynahayoo dhaleecaynay oo muxuu yahay dhaleecaynta uu ilaahyadooda u geystay ya muxuu muxuu ugeystay wuxuu ku yidhi waxba ma tari kartoon waa dhagaxyaan aan waxba tari karin oon idiin shafeeci karin oo aan awood lahayn oon waxba gacanta ku haynin intaa way ceebta sheegaya oo dhagax waxba ma qaban kara haddii la yihahdo ma ceeb bay ku tahay ya saas hadda markaad tidhaahdo war wadaadadan qabriga ku jira ilaahay haw naxariista ninkii iimaan ku dhintay waxba ma qaban karaan awliyadii buu meel kaga dhacay baa lagu leeyay awliyadii buu meel kaga dhacay awliyadii way diideen awliyadii baa kan la yeelay ha waa tanoo kale wey yadkuru aalihatakum addoonkan makhluuqee miskiinka haddii la yidhahdo waa tabartiisu waa intaa oo intaa ka badan ma awoodi karo ma ceeb bay ku tahay ceeb kuma aha ha haddii la yidhaahdo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh yani waxa weeye samadana ma maamulo dhulkana ma maamulo jannana ma maamulo ma ceeb bay ku tahay maya waa xaqiiqo laga warramayo saas macana ceeb kuma ah saas daraaddeed ilaahiyadiinna makanaa wax ka sheegay beli markay saa leeyihiin ayaguba allaha naxariista badan xuskiisa way ku kufrinayaan so wax la yaab le maaha asnaam bay ka dhiidhiyahayaan oo ka dagaalamayaan in la yidhahdo waxba ma tari karaan allaha naxariista badan xuskiisana waa diidan yihiinoo waa ka dagaalamaya waa la dagaalamaya saas way macana warse wax la yaab lema yani macnaheedu waxa weeye adiga haddaad cid difaacayso xaqiisa aad difaacayso allah xaqiisa inaad difaacdo wey dhagax makhluuqoo meeshaa yaalla intaad isku mashquulin lahayd allaha ku abuurtay ee naxariista badan xaqiisa difaacoo rumee laakiin inaad makhluuqaad uun waxaynan ahayn u raadisood ku dagaalantahay ayagii markii tabartooda la sheegana aad ka dhigto in meel laga dhacay oo xumaan loo geystay bid wabitaali naftaadiiyo xoolahaagii inaad ku bixiso si aad wax ugu qaban lahayd hadda middaa iyadii wax wey garma waa gardarra wey middaa iyadaa macnaha saas weyaan ayib wahum bidikri raxmaani hum kaafiruun macnaheedu waxa weeye marka la leeyahay awliyadiibaa meel lagaga dhacay oo la inkiray oo wax ma tari karaan la yidhi maxaa meel lagaga dhacsanya marka hadalkaa marka laleeyahay awliye loo doodayo soo ilaahay oo meel lagaga dhacayo maaha ilaahay baa xuquuqdiisii duulaan laguya oo la doonayaa in la siiyo makhluuqaad qubuur ku jira iyo meyd isla markaa haddana waxaa la difaacanayaayoo loo dagaalamayaayo durbaanka loo tumayaa oo naf iyo xolo loo bixinayaa waxa weeyaan miskiinkaa meesha ku jira xaqiiqadiisii laga warramayo in la yidhahdo maya war rabbigaa tawxiidkiisa u dagaalam oo rabbi xaqiisa difaac awliye meel ku jirta iyo mayd meel ku jira intaad xaq uusan lahayn u dagaalami lahayd rabbi xaqiisa daa oo alla xaqiisa difaac wahum bidikri raxmani hum kaafiruun allah mudan subxaana wa tacala inaad xuquuqdiisa u daysaan oo u dagaalantaan bedelkii aad khalqi isku mashquulin lahayd khuliqa alinsaanu min cajal insaankii waxaa laga abuuray deg deg culimadu say u badan yihiin tafsiirku waxay leeyihiin khuliqa alinsaanu min cajal macnaha waxa weeyaan shayga markuu ruuxu ku xeel dheer yahay oo si adag uu ugu dhex jiro ayaa la yidhahdaa waa laga abuuray yani tilmaan asal ah bay bini aadamka deg deg uu yahay waxaa la yidhahdaa khuliqa min karam deeqsini baa laga abuuray hebel khuliqa min aljamaali quruxdii baa laga abuuray macnaha waxa weeyaan quruxdii buu ku xeel dheer yahay macnaha waxaa laga wadaa deg deg baa laga abuuray bini aadamka dabeecadihiisa asalka waxaa ka mid a inuu degdego saas maana inuu degdego oo calaaqada ay aayaddu la leedahay macaysa waa kan soo marnay wa kana alinsaanu cajuulan insaanku wuxuu ahaaday mid deg deg badan calaaqaday aayaddu la leedahay aayadihii hore waxa weeye soo laynooma sheegin nebiga inay ku jeesjeesayaan ilaahiyadoodiina ay u dagaalamayaan rabbina xuskiisa ay ku kufrinayaan inagu bini aadam baana nahay oo markaba waxaa inaga soo boodaysa oo is odhanaynaa oo dee hadday saas yihiin maxaa laga fiirsanaya ya maaba laga takhalluso cagta la maryo ma awood buu ilahay ulaaya dadkan maxaa loo daynaya haddayba saa samaynayaan jawaabtu waxa weeye khuliqa alinsaanu min cajal deg deg baad ka abuuranta dabeecadiinaa deg deg ah sa-uriikum aayaati aayadahaygaan idin tusi doonaa aargoosigay astaamaha waaweyn ee awoodayda ku tusayaan idin tusi doonaaye hay degdegsanina iga war dhowr waxba ha dhihina kuwa nebiga ku jeesjeesaya sidan u galaya maa durba shaqo laga qabto waxba ha igu degdegine degdeg baad ka abuurantihiin balkaadsada inkaadiya bu rabbilahi subxana wa tacala wakti baa lala sugaya wayaquuluuna mataa hada alwacdu in kuntum saadiqiina waxay odhanayaan war yaboohaasi goormo wey haddaad ugu sheegaysaan yaboohan aad leedihiin waana laydin baabi'in cagajuglayntan yani hanjabaadan goorma imaanaysaa wakti noo qabto waxaan wakti lahayn waa imaan doontaa warkiina waa imaan doontaa ubaa ku bad waa imaan doonaa war ma aheen wakti noo sheega saasay odhanayaan macnaha ayib rabbi subxaana wa tacala wuxuu yidhi wamaa jacalnaa maa yeelin libasharin maanaa yeelin libasharin bashar maanaa u yeelin min qablika horataa alkhulda waaritaan afa in midtama haddaad dhimato fahum iyaga miyaa alkhaaliduuna kuwa waaraya kullu nafsin naf walba daa'iqatu lmawti geeri midii dhadhaminaysa wey wanabluukum waanu idin imtixaanaynaa bishari shar baanu idinku imtixaanaynaa sharkii waa nolosha adduunyada iyo walkhayri khayrkii baanu idinku imtixaanaynaa fitnatan jirrabid ama imtixaanid wa ilaynaa xagga naga ayaana turjacuuna laydiin celinayaa si aad imtixaankaas natiijadiisa u heshaan waidaa goortii ra'aaka ay ku arkaan aladiina kuwa kafaruu kufriyey in yatakhiduunaka kaama samaysanayaan ilaa huzuwan jeesjees mooye yaquuluuna waxay leeyihiin ahaadaa kani alladii kii miya ahaadaa kani alladii wixii miya yadkuru sheegsheegahay wax ka sheegaya aalihatakum ilaahyadiin ahaadaa waxani wey macna saas wey taxqiir baa ku jira ahaadaa kani istifhaamta horumar baa taxqiir loo isticmaala waana meesha ahaadaa kani alladii kii miya miyuu yahay kii miya yadkurukum yadkuru wax ka sheegahay aalihatakum ilaahyaashiina wax ka sheegahay wahum walxaal bay saa leeyihiin hum iyagu bidikri raxmaani allaha naxariista badan xuskiisa hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufrinaya ay yihiin waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaan qaaluu wama raxmaan anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuura haddii la yidhahdo war allaha naxariista badan u sujuuda oo raxmaanku keebu ahabay odhanaya war raxmaanu lyamaama yamaama odaygeedii miyaa raxmaankaad noo sheegayso saasay odhanayaan yani waxa weeyaan allah naxariistalba ku kufrinay subxana wa tacala waxana waa difaacaya khuliqa waa la abuuray alinsaanu insaankii baa la abuuray min cajalin degdeg xaggiisa laga abuuray dabeecadiisa degdega sa uriikum waan idin tusi doonaa aayaatii aayadahaygaan idin tusi doonaa aayadaha waxaa laga wadaa bimacnaa aargoosiyadayda ciqaabtayda aan u geysan doono waan idin tusi doonaa ee falaa tastacjiluunii ha igu degdegina wayaquuluuna waxay leeyihin oy odhanayaan mataa goormo ayuu ahaday hada alwacdu yabohan in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegay law yaclamu hadday ogaan lahaayeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey xiina waktiga hadday ogaan lahaayeen laa yakufuuna ayna kaafin karin can wujuuhihim wejiyaalkooda annaara naarta ayna ka kaafin karin walaa can duhuurihim dhabaryaalkoodana ayna naar ka kaafin karin walaa hum aynan iyagu yunsaruuna kuwa loo hiilinayana aynan ahayn waktigaa hadday ogaan lahaayeen hee lama stacjalu lcadaab cadaabka mayna degdegsadan wey macnaa noo soo dedeji mayna hadday ogaan lahaayeen bal iskaba dhaafe ta'tiihim wuu u imaa ta'tiihim naartii way u imaanaysaa baktatan si kadaa bay ugu imaanaysaa fatabhatuhum markaasay wereerinaysaayoo jaanjaamaysaa oo falaa yastaiicuuna ma awoodaan raddahaa celinteeda inay dabaalaan oo celiyaan ma awoodi karaan walaa hum mana aynan ahan yundaruuna kuwo loo sugo walaqad istuhziya xaqiiqiya waa lagu jeesjeesay nebi maxamedow birusulin rusul oo min qablika hortaa ah hortaabaa lagu jeesjeesay faxaaqa waxaa ku degay oo ku habsaday biladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay oo minhum gaalada ka mid a maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesay hadday ogaan lahaayeen kuwan ku haya goormo weeye cadaabkaad sheegaysaan noo sheega wakti hadday ogaan lahaayeen marka cadaabku ku imaanayo xaaladaa iyada ah xaalkooda hadday ogaan lahayn oo xaalkoodu soo weysee wey wejigoodana naar kama celin karaan dhabarkoodana naar aynan ka kaafin karin wax u hiiliyana aynan helaynin hadday arrinkaa ogaan lahayeen iyo waktiga saa ku dhacayso xaaladda ay marayaan hadday ogaan lahayeen cadaabka noo soo datiijiya mayna dhehen goormuu dhacayaana mayna dhehen la kaalayana mayna dhehen ee way u diyaargaroobi lahayn intay rumeeyaan laakiin maxaa ay u leeyihiin goormada maxaa ka keenaya war bayna ka haynin caadi bay u haystaan wax waxay u haystaan waxba ka jirin waxaan jirin bay u haystaan xaalka maalinka ay mari doonaan cadaabka xagga hore kaga imaanay dhabarkana wuu kaga imaanay markaana cid u hiilisa heli maayaan saa hadday wax u ogaan lahaayeen mayna noo soo dadejiya dheheen baa macnaha laga wada rabbi wuxuu lehi subxana watacaala cadaabku si deg deg wuxuu ugu imaan doonaa si kada lama filaan ta'tiihim bakta naartu way u imaan doontaa laakiin in wakti loo sii sheegay ay u timaado maya waxay u imaanaysaa si lama filaan ayagoon ku talagashanayn buu ku imaan doonaa taatihim bakta markaa ay u timaadana way wareerin fatabhatuhum macnaha waxaa laga wadaa markii shay lama filaan ah intuu kugu yimaado uu ku jaah wareeriyo si aad ula tacaamushay iyo qaabaad yeesha aad garo jaah wareer uu kugu rido ayaa la yidhahdaa macnaha fatabhatuhum meelay wax ka qabtaan iyo si ay yeelaan iyo si ay isu difaacaan iyo meelay u cararaan fatabhatuhum way wareerinaysaa macnaha markaa iyada ana ma awoodi karaan inay iska celiyaan oo naartii ay qabtaan oo iska celiyaan loona kaadin maayo bal ha laga hadliyo oo nimanka ha la warsade cadaabka kadib dhiga la dhihi maayo loo sugi maayo bu rabbi ilahi subxaana wa tacaala rasuul allahu haddii lagu jeesjeesay hortaabaa rasuusha lagu jeesjeesi jiray oo uguma horraysid baa laleeyahy yani ma kunta bidcan min arusul uma horraysidee hortaabaa la soo mari jiray waxaan lagu marinayo ee jeesjeeska iyo waxgasheega kuwii rususha ku jeesjeesay kaa horreeyeyna waxaa ku degay oo ku habsaday jeesjee wixii ay ku jeesjeesayeen cadaabkay ku jeesjeesayeene diidanaayeen tii baa ku habsatay kuwanna kii unbaa kusoo socda adigana sidii rususha loogu hiliy baa lagugu hilin doonaa saas daraaddeed jidku waa sida tuftuna waa saase mar baa laleeyahay nabiga salawatu rabbi wasalamu caleyh tasliya wey low yaclamu hadday ogaan lahayeen aladiina kuwa kafaruu kufriyey xiina waktiga laa yakufuuna aynan kaafinaynin can wujuuhihim wejiyaalkooda annaara naarta ayna ka kaafiyin walaa can duhuurihim walaa dhabaryaalkoodana ayna ka kaafiyin walaa hum iyagu yunsaruuna kuwa loo hiiliyana aynan ahayn hadday xilligaa ogaan lahaayeen lama stacjalu lcadaaba cadaabka mayna degdegsadeene way rumayn lahaayeenoo way u diyaargaroobi lahayeen bal iskaba dhaafe ta'tiihim naartii way u imaanaysaa baktatan sikada oo lama filaan ah fatabhatuhum markaasay wareerinaysaa oo jaanjaamaysaa falaa yastatiicuuna ma awoodi karaan raddaha celinteeda inay iska celiyaan oo iska qabtaan ma awoodi karaan walaa hum mana aynan ahan yundaruuna kuwa loo sugoo loo kaadiyo walaqad istuhziya xaqiiqiya waa lagu jeesjeesay birusulin rusul baa lagu jeesjeesay min qablika hortaa faxaaqa waxaa ku habsaday ama ku degay biladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay minhum rususha ku jeesjeesay waa la dhihi karaa minhum oo kuwa jeesjeesayga ka midana waa la dhihi karaa faxaaqa waxaa ku degay aladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay minhum rususha ku jeesjeesay maa shaygii kaanuu ay hayeen bihi isaga yastahziyuna kuwa ku jeesjeesay wixii ay jeesjeeskoodii wixii ka dhashay oo cadaabaa ku degay ama cadaabkay diidanaayeen ku jeesjeesahayeen ayaa ku degay oo ku yimid wey macnaa qul waxaa dhahda nebigu man yakla'ukum war yaa idin ilaalinay bileyli habeenkii iyo wannahaari maalintii min alraxmaani allaha naxariista badan yaa idinka ilaalinay bal iskaba dhaafe hum iyagu can dikri rabbihim rabbigood dikrigiisa iyo xuskiisa mucridoona kuwa ka jeeda wey am amase lahum alahuma waxaa u sugnaaday aalihatun kuwa la caabudo miyaa u sugnaaday kuwaasoo tamnacuhum reebaysa iyaga min duuninaa annaka ka sokow annaga sokodanna kuwa iyaga reebayaoo cadaabkiiyo ciqaabta ka reebaya miyay leeyihin laa yastaiicuuna ma awoodi karaan kuwa ay tirsanayaan ay ku tashanayaan laa yastaiicuuna ma awoodi karaan nasra anfusihim nafafyaalkooda inay u hiliyaan walaa hum mana aynan ahaanin yusxabuuna kuwo lala saaxiibo minaa xagga naga lagala saaxiibo kuwo lagula saaxiibo yacni badbaadin iyo hiilo lagula saaxiibana maynan ahan bal iskaba dhaafe matacnaa waan raaxaynay haaulaa'i kuwaan u raaxaynay iyaga iyo wa aabaahum aabbayaashood xataa daala ilaa uu dheeraaday calayhim dushooda alcumru cimrigii ilaa uu ku dheeraaday afalaa yarawna miyaynan arkaynin annaa anagu na'tii inaan imaanayno alarda dhulkii dhulkii inaan u imaanayno nanqusuhaa xaalo aanu nusqaaminayno dhulkii min atraafihaa cidhifyadiisa aan kasoo nusqaaminayno afahum iyaga miyaa marka alghaalibuuna kuwa raynaya ma iyagaa raynaya marka saas mana waxaad tidhahdaa nebiyow war niman yahow habeen iyo maalinba yaa idin waardiyeey oo allaha naxariista badan cadaabkiisa idinka ilaalinaya waa idinkan kibirsan ee ilaahay la dagaalamaya diintiisa la dagaalamaya rusushii iyo akhyaartii la dagaalamaye allaha aad la dagaalamaysaan habeen iyo maalinba cadaabkiisa yaa idinka waardiyenaya habeenkii markaad hurdaan iyo maalinkii markaad shaqaysanaysaanba soo cadaabkiisu idinkuma imaan karo yaa idinka celinaya rabbi subxana watacala ma jira wy maana ayb intooda badani yani rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala rabbi dikrigiisa iyo xuskiisa way ka sii jeedaan kuwaasi ayagoo dikriga ilaahay ka sii jeeda bal fiiri way sii jeedaan macnaha waxa weye sababtii lagu halaagi lahaa way muteen haddana allah cadaabkiisa ciidina kama celin karto macnaha waxa weeye waa qarkay u saaran yihiin in la halaago way macnaha mise waxay leeyihiin bu rabbi subxaana wa tacaala ilaahyaal reeba oo ayaga intuu reebo cadaabkanaga ka reeba annaga ka sokow ma kuwaasay leeyihin ma dhagaxan meesha yaalla iyo qorigan iyo geedkan ay sameeyeen ee iyagu ay qoreen baa ilahay cadaabkiisa ka celin kara maya kalama celin karo ayagan ay wax bidahayaan ay wax ka rabaan ay leeyihiin ilaahay cadaabkiisay nooga shafeecayaan wax nooga qabanayaan laftoodaan naftooda waxba u qaban karin inaan waxba haysanin muxuu kugu tari marka laba qaawan isma qaada isagaaban waxba haynin xagganagana wax laga tari maayo walaa hum mina yusxabuuna xagganagana lagala saaxiibi maayo dhagaxan meesha yaallay wax bidahayaan isagoo horta awoodu wax isugu tara male hadduusan isagoo awood lahaynna iyagana waxuma tari karay isageetuusan waxba isu tari karin ta labaad awood xagga ilaahay ka timid oo xagga ilaahay lagala saaxiibayna wax uguma qaban karay xaggee buu wax ka keeni marka miduu isagu leeyahayna ma jirto mid xagga ilaahay laga siinna ma jirto waxba uma qaban kara wy macnaha marka maxaa dhacay marka mar hadduu arrinku saas yahay nimanku maxay u madax adeygayaan may wax gartaan oo wax qaataan waxay wax la qaadan laayihiin iyagiyo awowyadood baanu u raaxaynay ilaa cimrigoodu dheeraaday haddii inta lagu raaxeeyo cimrigana lagu dheereeyo xaqaa'idoo dhan baad halmaami saas wax alla wixii jiray xaqiiqaa dhalanteed unbaad ku noolaani cimrigoo dheeraada iyo raaxayn laysugu kaadaro labadaa haddii laysugu kaadaro waxaa ka dhasha duqyaan iyo kiir iyo xaqiiqadii oo kaa dahsoonta marka cimrigii baan u dhaareenna waana u raaxaynay iyagii awooyadood miyaynan arkaynin oo u muuqanin bu rabbi subxana wa tacaala aayadani tafaasiir dhowraa ku jira afalaa yarawna ana na'ti larda nanqusa laakiin tafsiirka u fiicani waxa weeye dadka lala hadlayo waa nimankii nebi maxamed ka soo horjeeday salawatu rabbi wasalam aleh reer quraysheedu markaasaa waxaa la leeyahay miyaynan u muuqanin inaanu dhulkii u imaanayno soo nusqaaminayno fiidaha inaan ka soo nusqaaminayno darfaha oo maxaa laga wadaa laba macnoba mid weeye ummadihii fiidahooda deganaayay hareerahooda deganaa intaanu u nimaadno inaan tirtirayno baabi'inayno sooma muuqato haddii ummadihii hareerahooda deganaaba la baabi'inayo la tirtirayo afahum lghaalibuuna ma ayaga adkaan kara marka ayaga miyaa awooday ku adkaadaan ma jirto ama meya waxaad tidhaahdaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi yani markaa waxay noqonaysaa inay madiine kusoo degtay yani dhulkii uu qabsanayay iyo dhulkuu furanahayay iyo dhulkii oonu soo qabsanayn oo muslimiinta gacantooda soo gelaya oo maalinba qabiil ay dhulka qabsanayaan ayagana lagu soo durkahayo miyaynan u muuqanin way arkaan middaas afahum lghaalibuuna ma iyaga adkaan doon marka intii iyaga ka xoog badnayd ba haddii lasoo qabsado ee dhulkii fiidaha laga soo galay ma iyagaa markii lagu yimaado adkaan karay oo wax iska celin karaya man oo rasuulka iyo ciidamadiisa iska dabaali karaya mana tafsiirkan waa jira qul waxaad dhahdaa nebiyow man yakla'ukum yaa idin xifdinaya oo idin ilaalinaya bileyli habeenkii iyo wanahaari maalintii min alraxmaani allaha naxariista badan yaa idinka ilaalinaya bal iskaba dhaafe hum iyagu mucriduuna kuwa jeeda weeya can dikri rabbihim rabbigood xuskiisa iyo waanadiisay kasii jeedaan dikri rabbihim rabbigood waanadiisa uu waaninaya ama xuskiisay kasii jeedaan bal iskaba am bal iskaba dhaafe lahum allahuma waxaa u sugnaatay aalihatun ilaahayaal miyay leeyihin taasoo tamnacuhum ka reebta cadaabkanaga ka reebta min duuninaa annaga ka sakow annaga ka sakow ilaahya cadaabka ka reeba miyay leeyihin ma ilaahw laa yastatiicuuna ma awoodi karaan aalihadaasi nasra anfusihim nafafyaalkooda inay u hiiliyaan walaa hum mana aynan ahaanin yusxabuuna kuwa lala saaxiibo minaa xagga naga maxaa laga wadaa kuwa lala saaxiibo xagga naga kuwa wax laga siiyo oo laga badbaadiyo oo awood ay wax ku qabtaan laga siiyana maynan ahaan ayaga naftoodana waxba uma qaban karaan bal iskama dhaafe matacnaa waan raaxaynay haaulaai kuwanaan u raaxaynay iyo wa aabaahum aabbayaashood awowyadood xataa daala ilaa u dheeraaday calayhim dushooda alcumru cimrigii uu ku dheeraaday afalaa yarawna midaasaa marka ka keenaysa xadgudubka iyo ku xambaaraysa iyo kibirka afalaa yarawna miyaynan arkaynin anna anagu na'tii inaan imaanayno alarda dhulkii inaan u imaanayno nanqusuhaa xaalo aan nusqaaminayno min atraafiha cidhifyadeeda aan kasoo nusqaaminayno dhulka cidhifyadiisaan kasoo nusqaaminayno oo nebigaa gacanta loo gelinaya waa mid ama ma ahe sida ay rajaxayaan mufasiriin dhowrihii ummadihii hareerahooda ahaa inaan baabi'inayno tirtirayno miyaynan arkayn oo dhulka nusqaantiisu markaa waxay noqonaysaa dadkii deganaa oo la baabi'iyey afa hum iyaga miyaa alghaalibuuna marka raynayo allah ka rayn kara ama nebiga iyo ciidankiisa ka rayn kara maya wey macnaha alle iyo awooddiisa iskaga celin kara qul inamaa undirukum bilwaxyi walaa yasmacu sumu ducaa qul waxaad dhahdaa nebiow inamaa undirukum waan idin digi un bilwaxyi waxyun baan idinku digaya walaa yasmacu ma maqlo assummu kuwa dhagahda adducaaa yeedhidda ma maqlo u yeedhitaanka idaa maa goorta yundaruuna loo digo marka loo digayo walain massatum hadday taabato nafxatun wax yar hanfi yar ama laydh yar oo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa ka mid i hadduu taabto layaquulunna waxay odhanayaan oo odhanayaan yaa weylanaa halaaganage innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn aalimiina kuwa aalimiinaan ahay wanadacu waanu dejin bu rabbi subxana watacaala almawaasiina miisaanyaalkii alqisطa ee cadliga ahaa liyawmi alqiyaamati maalinta qiyaamadan u dejinaynaa oo falaa tudlamu la dulmin maayo nafsu naf midqaan nafsu naf la dulminayo shay-an waxba laga dulmin maayo wain kaana hadduu yahay camalku midqaala xabbatin xabad wax la qadar ah oo min khardalin khardalka xaggiisa ka ahad oo min khardalin ka ahad xabad khardal ah yacni hadduu camalku la qadar yahay ataynaa waanu la imaanaynaa biha bihaa midqaalkii baanu la imaanaynaa qiyaastii iyo qadarkii intaa dhannayd waanu la imaanayna rabbi subxana watacala wa kafaa binaa annagaa ku filan xaasibiina xisaabiyayaal xaggood xisaabiyana annagaa ku filan bu rabbi subxana watacala waxaad tidhahdaa nebiyo war anigu waxaan idinku digaya un waxy waxyi gabayna maaha geraarna maaha yani waxa weeye asaadiiru lawaliinna maa jeefkaygana kalama imaan waxaan idinku digaya waa waxyi xagga ilaha layga sheegay laakiin walaa yasmacu sumu ducaa kuwa dhagahala yeedhitaanka iyo dhawaaqa ma maqlaan marka loo digayo idaa maa yundaruun mid dhagala haw kaasii jeeda haddaad tidhaahdo yani u yeedho tira warwaraabaha warwaraabaha war iska jir war iska jir war iska jir miyuu ku maqlay ya waa dhagalaay ma ku maqli maya iska jir iska jir iska joodo ku haya unbuu kudhi wax alla wixii ku socday qabanaya oo khatartii u gelaya sooma marka dhawaaqan xagga ilaahay ka yimid ee nebi maxamed xambaarsan yahay kuwa dhagahala ee loogu digayaay ma maqlayaan waxna ku qaadan mayan waa gaalada iyo intan la midkaa wey macna saas weya haddii rabbi subxaana wa tacaala aayadda wuxuu ku tilmaamay walain masatum nafxadun min cadaabi rabbik nimanka saa isu kibrinahaya isla weyn tabarxumadooda haddii wax yar oo cadaabka ilaahay ka mida taabasho yar uu taabto markaasay calaa caliiqayla bilaabaya waxay leeyihiin halaaganage habaar nagu dhacye innaa kunnaa aalimiina aalimiin baanu ahayn calaacalkooda loo joogi maayo nafxatun nafxada waxaa la yidhahdaa yani hanfiga hanfiga dabaysha kulbaana weliba dabayl yar dabayshu markay macnaha waxa weye laydh yar oo fudud ay tahay baa nafxa la yidhahda marka laydh yar oo ilaahay cadaabkiisa ka mid a hadday taabato qayle iyo calaacal bay bilaabayaan aawey kibirkii iyo isla weynankii iyo qabkii iyo awoodii iyo aaw calacali bay bilaabayaan macnaha waxay mufasiriintu leeyihiin dhowr yani dhowr meelood bay aayaddu dhowr qayno waxaa ku jirta kutusaysa waxa taabtay inuu cadaab yar yahay waa midda koobaade horta massatun taabashaa laga cabiray waa midda labaadee nafxatun baa la yidhiyo waa hanfi yar ama waa laydh yar waa midda saddexaadee nafxatun hal mar baa laga dhigay waa marra hal mar baa laga dhigay hal mar hadday wax yar taabato khalaas calaacalkooda iyo cabaadkooda loo joogi maayo bini aadamku waa saa markuu ladan yahay waa kibirsan yahay la kari maayo war sida isu dhaan war ilaahay ka cabso war niyow sidantaas iska bedel ma yeelahay kibirkii uu kibirsanaa isla daqiiqadaa wax yar hadduu taabto calaacalkiisa iyo cabaadkiisa lala joogi maayo war iqaadaay war meeligeeyaay war isbitaal ila ordaay war yaadhaay war dhintayay war ma nooliyey orsoodigii hadda isqaadqaadhay ma saas wey cadaab ilaahaya ciqaabtiisu markay ku timaado isla markiiba cadaabku bilaabay hadda kahorna waa kii isqadqaadi la kari laawi macna saas wey bini aadam daciifu rabbi wuxuu ihi subxaana watacaala maalinta qiyaamada miisaanadii baanu dejinaynaa cadaaladda ah cadliga ahaa miisaanka cadaaladda ah adigana waa lagu miisaami camalkaagana waa la miisaami yani waxa weeyaan adiga oo dhanna waa lagu miisaami adiga camalkaaga intaba waa laidin miisaami miisaankaasaa la dejinayaa maalinta qiyaamada nafna la dulmin maayo wax yarna layska dulmin maayo maalintaa laysma duudsiyahay xaqaad la timid iyo camal wanaagsan oo lagaa duudsin maayo waxaadan la imaanin oo dembigana dusha lagaa saari maayo maxaa yeelay maxkamadda waxaa qaadaya allihii naftiisa dulmiga ka xarimay subxaana wa tacaala saas maanaa in uusan dulmi jirin waxaa lagu xeeldhaarado waxaa la yidhi maalinkaa miisaanku wuxuu xataa qabanayaa oo uu tirinayaa xabadda khardalka wax la miisaan ah ama la qadar ah khardalku waa geed midho yaryar oo aad u yaryar oo ishu yaa allahu ku qabanaysa ayaa ka soo baxa midhahaas yaryarkay khardalku dhalo xataa wixii la miisaan ah maalinkaa mawaasiintu way soo saaraysaa way qabanaysaa saas maana innaga hadda mawaasiintan adduunyada aan isticmaalno miisaanada adduunka aan isticmaalno xabad masaga iyo xabad bariisa miyay muujin karaan ma muujin karaan sooma miisaanku hadda maalan ay saaranta maalan kiiladii saaranta ama rubcii saaran yahay ama tullunku saaran yahay ka ugu wax ugu yar saaran yahay haddaad xabad bariisa intaad soo qaado kafata kale aad saarto ma waxbaa iska bedelay kafadiyo intay istaagtay dhexda taagan haddaad xabad bariisa ka qaado miyay liicaysaa maya kafada miisaankeenna maanta yaalaay waxyaabaha yaryare saasoo kale ama qabto mana miisaamo soo saas ma laakiin miisaanka aakhar waa ka gadisan yahayo shayka ugu yar oo camal ah waa qabanaya saas maana waa muujinaya marka maana cadaaladdu meeshay gaadhsanta waa lama muujinaya maana rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kuwa wax xisaabiya xaggoodana annagaa ku filanoo rabbi maalinkaa isagaa xisaabiya yaal u yeedhan maayo ya rag yani waxa way khalqi xisaabta ku takhasusay bal mutakhasisiintii macnaha waxa weeyaan ku takhallusay xisaabta hala iigu yeedho hayla xisaabiyeen ma dhibay alla subxana wa tacala wa kafaa bina xaasibiin annagaa ku filan buu rabbi yihi subxaana wa tacala hawshaa iyada macnaha khalqigii u horreeyey ilaa kuwa ugu dambeeyay ninna ilahay kaashan maayo subxana wa tacala markuu xisaabinay qul waxaad dhahda nebiyow inamaa undirukum waan uun idin waanini bilwaxyi waxyi un baan idinku waaninaya wax kale ma ah walaa yasmacu ma maqlo assummu kuwa dhagahala ma maqlaan adducaaa u yeedhitaanka loo yeedhayo idaa maa goortu yundaruuna loo digayo walain massatum hadday taabato nafxatun hanfi oo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa ka mida laydh yar oo ilaah cadaabkiisa ka midi hadday taabato layaquulunna way odhanoo way odhanayaan yaa waylanaa halaaganage inaa anagu kunaa waxaanu ahayn aalimiina kuwa dulmiyey baanu ahay alena waa gardarnayd waa xilli qirashada iyo ictiraafkuusa waxba taraynin wanadacu waanu dejin buu rabbi subxana wa tacaala almawaasiina miisaanyaalkii baanu dejin alqista ee cadliga ah liyawmi alqiyaamati maalinta qiyaamadaanu dejin falaa tudlamu la dulmin maayo nafsunna fii shayin waxba laga dulmin maayo wain kaana hadduu yahay camalkii midqaala xabatin xabad wax la qadar ah oo min khardalin yani khardal oo min khardalin khardal ah xabad khardal ah hadday ahaatay oo camalku yahayna ataynaa waan la imaanaynaa biha iyada bihaada mihqaalka u celi mihqaalka oo yani muanas wey xabadaan loo idaafaya maali mudakarka haddii muanas loo idaafayo mudaaf ileyhi looga dhigo ta'niis buu ka kasbadaa sida manaa cilmiga yani muqararku ah yani marka mihqaala xabatin hadii yani hadduu camalku yahay mihqaala xabatin xabad wax ku miisaan ah oo min khardalin khardal ah ataynaa waan la imaanaynaa bihaa mihqaalkii waan la imaanayna waanu keeni bu rabbi ilah subxana wa tacala ayib wa kafaa waxaa ku filan binaa annagaa ku filan xaasibiina xisaabiyayaal xaggood xisaabiyayaal wa xisaabiyana annagaa ku filanoo rabbi subxaana wa tacala cidna uma baahna la xisaabiya khalqigiisa macna walaqad aataynaa muusa wahaaruna alfurqaana wadiyaaan wadikra lilmuttaqiin halkan waxaa laga galay suuradda qaybteedii qisaska ku saabsanayd dhowr nebi qisooyinkooda ayaa laga warramaya halkan waa qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo haaruun walaqad aataynaa xaqiiqe waxaan siinay muusa muuse iyo wa haaruuna haaruun alfurqaana kii xaq iyo baatilka kala bixinahay wa diyaa'an iftiinna waan siinay wa dikran waanana waan siinay lilmuttaqiina kuwa yani alla ka cabsada la waaninaya aladiina kuwaasoo yakshawna baqaya rabbahum rabbigooda ka baqaya bilgaybi maqnaansho xaala ay ku sugan yihiin alla ay ka maqan yihiin oyna arkaynin macnaha waxum iyagu min asaacati saacadda xaggeeda mushfiquuna kuwa ka baqayo dhib ka filanaya waxay filanayaan inuu dhibaata ku imaan doonto wahaada kani dikrun dikri wey mubaarakun oon la barakeeyey anzalnahu oon soo dejinay afa antum idinka miya afa antum idinku lahu isaga munkiruuna kuwa inkirsan miyati nabiyullahi muusa iyo haaruun furqaanta la siiyey macaya kitaabkii tawreed ahaw furqaantu waa tawreed leanna shay kastaoo xaq iyo baadilka kala mara oo kala caddeeya furqaan la yidhahda kutubta samaawiga o dhan waa furqaan injiil waa furqaan tawreed waa furqaan qur-aanku waa furqaan zabuur waa furqaan kulli furqaan bay wada ahayn saas mana furqaantu xaqi baadilka kala bixinaysay baanu siinay iftiin baanu siinay dadka jidka saxda ay ku iftiinsadaan oo mugdiyada jahliga iyo kufriga iyo nifaaqa iyo xumaanta mugdiyada iftiinkay ku mari lahaayeen oo kaga leexan lahaayeen baanu siinay bu rabbi subxana watacala waa sharaaicdii waxaanu siinay waano dadka muttaqiinta la waaninayo muttaqiintaasi yay yihiin waa kuwa rabbigooda ka baqa xaalad ay ka maqan yihiin iyagoo ka maqan macnaha uusan u muuqanin waa masiye ay leeyihiinoo hadde shaygu hadduu ku horjoogood arkayso rumayntiisu waxba ma ammaan ma ah shay ku horjoogo kaa hormuuqda cid walba way rumayn sooma ammaan maaha midaas laakiin shay aadan allah wadan arkayninoo kuu muuqanin inaad rumaysahay waa masiye iyo ammaan wey bilhaybi maqnaansho xaalay ku sugan yihin saacadda iyo qiyaamadana way ka baqayaanoo waxay filayaan amaa dhibidu ku yimaadaa bay leeyihin macna saas daraaddeed bay diyaargaroobayaan intaasi waa kitaabkii tawreed ahaa ee labadii nebiya ilahi usoo dhigay subxana watacala nabiy ilahi muusa iyo haaruun talabaadna waxa weeyaan waa qur-aanka sideedaba labada kitaab ee ugu waaweyn kitaabtu ilahay soo dejiyey waa tawreed iyo qur-aanka wey in badan baa marka laysdaba dhigaayo haddii tawreed la sheego qur-aankaa laga dambaysiiya wahaadaa dikrun kan aada haysataane hortiina yaalaay waa waa dikri ilahi oo la barakeeyo khayrkiisa la badiyey waa barakaysan yahi ciddii ku dhaqantaa waa barakoobaysa adduunkuu barakaynayaayo ilaahay yani khazaa'intiisa iyo kaydadkiisa naxariista ayuu furayaa aakhara ayaa lagu barakoobayaayo khayr badan lagu helayaa ciddii akhrida ayaa ajir fara badan ka helaya oo halkii xarafba toban ajir ugu yaraan buu ka helayaa mubaarakun wey waa dikri barakaysan oo la barakeeyo khayrkiisa la badiye wey macnaa miyaa diidantii marka afa antum lahu munkiruun ma dikriga barakada badan ee khayrka badan baad diidaysa war wax la inkiraba maahayo wax la diida waa la guddoonsadaa oo gacmo furan baa lagu qaata macna walaqad aataynaa xaqiiqa waxaanu siinay muusa muuse iyo wahaaruna alfurqaana xaq iyo baadilka kii kala bixinaya baanu siinay wa diyaa'an iftiin baanu siinay wa dikran iyo waano lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsada la waaninay dadkao dhan buu waano u yahay laakiin iyagaa wax ku qaata way oo intifaacsada alladiina kuwaasoo yakhshawna baqa rabbahum rabbigooda ka baqa bilgaybi maqnaansho xaalay ku sugan yihiin rabbi subxaana wa tacaala ay ka maqan yihiin oo aynan arkaynin wa hum iyagu min asaacati saacadda xaqeeda mushfiquuna kuwa dhib ka filayo yacni saacadda xaggeeday ka baqayaanoo iska jirayaanoo diyaargaroobayaan wa haadaa kani dikrun dikri wey waa qur-aanka mubaarakun oo khayrkiisa la badiyey anzalnaahu oon soo dejino nebi maxamed ku soo dejinay afa antum idinku lahu isaga munkiruuna kuwa inkiraya miyaad tihiin miyaad diidaysaan ma inkiraysaan maya waa ogollahay yeela alla waa yeelay oo waanu qaadanayna wey macna walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qabl wakuna bihi caalimiin waa qisadii nabiyullahi ibraahim calayhi salaam taa iyada waa la gaabiyey muuse iyo haaruun laakiin tan waxoogaa waa lagu dheeraan walaqad aataynaa xaqiiqe waxaan siinay ibraahiima ibraahim waxaanu siinay rushdahu hanuunkiisii baanu siinay min qablu horaan muuse iyo haaruun ka hor baan isaga hanuunkiisa siinay wa kunnaa waxaanu ahayn bihi ibraahim caalimiina kuwo og baanu ahayn waanu ka warhayno maana moogin id waqti ayaanu ogeyn ama id waqti xus qaala ama id waqti baanu siinay hanuunkiisa qaala uu ibraahim yidhi liaabihi aabihii markuu ku yidhi iyo wa qawmihi tolkii maa haadihi tani maxay tahay atamaathiilu ee taallooyinka allatii midaasoo antum idinku caakifuuna kuwa negi aad tihiin lahaa licibaadati ayada cibaadadeeda aad ku negi tihiin yani wax wey aad dul joogtaan qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waan helnay aabaa'ana aabbayaashana ayaanu ka helnay caabidiina ayagoo caabudaya lahaa iyo la caabudayo qaala wuxu uhi ibraahim laqad kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabaa'akum aabayaashiinba waxaad ahaydeen fii dalaalin baadi dhexdeed mubiinin oo cad qaaluu waxay yidhahdeen aji'tana ma waxaad noola timid bilxaqi war ma gar baad la timid oo ma run baad sheegaysa bilxaqi dhab miya am amase anta adigu min allaacibiina mise kuwa ciyaarayaad ka mid war ma ciyaar baa mise waa dhab qaala wuxuu yihi bal iska dhaafe rabbukum rabbigiin rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda wey waalardi iyo dhulalka alladii midkaasoo fatarahunna abuurus bilaabay samaawaadkiiyo dhululka abuuray wa ana aniguna calaa dalikum kiinaa dushiisa min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacayaan ka mid ah nabi ibraahim calayhi salaam rushdigiisii baanu siinay hanuunkiisii baanu siinay muuse iyo haruun ka hor ama horaan yaraantiisii ayaanu hanuunkiisa siinay ilahay subxaana wa tacaala waa ka kusoo dejiyey suxuftii suxufi ibraahim ayuu ilahay siiyey subxana wa tacaala mar waxaanu ahayn bu rabbi yidhi subxaana wa tacaala kuwo og baanu ahayn muxuu ogaa nebi ibraahim inuu mudan yahay hogaamiye in laga dhigo oo hanuunkiisa la siiyo rabbi waa ogaa subxana wa tacaala saas weeyaan yani nabiyullahi ibraahim calayhi salaam waa ka ilaahay kelimaad ku imtixaanay kelimaadkii markuu si dhammaystiran uga soo baxayna hogaamiyuu ilahay ka dhigtay subxaana wa tacala hogaamiyadiina wuxuu yidhi nabiyullahi ibraahim calayhi salaam qowmkiisii wuxuu ku yidhi aabihii iyo qowmkiiba maxay yihiin taallooyinkan aada dul joogtaan cajiib isaguna taallooyin buu leeyay iyaguna waxayba u haystaanba ilaahyada kownka maamula soo kaafiya kala dheeri maa war waxaan taallooyinkan aada dul taag taagantihin maxay eed cibaadadooda daraaddeed oo yani waxa way u negidihiin waxay yidhahdeen ilan xujo kale ma lehe awoyadan aan ka soo gaadhnay dheen aabba ka soo gaadh hiddaannu u leenahay saasaanu soo naqaanay war maaha saas maana war maha waa war khaldan xujo keenoo waxaad haysato saasaa daliilu adhe laakiin aabbahay baan ka soo gaadho awowyadana haysan jiray awowyadaha da warkeedu waxay noqonaysaa laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaali mim idinkii iyo awowyadiinba baadi baad ku dhex sugnaydeen idinkii iyo awowyadiinba waad khaldanaydeen markaasaa waxay dhaheen war war ibraahim ibraahimow war waxani makaadhaba mise waad ciyaaraysaa makaadhaba waaba hariibba ilaahiyadii inta ay soo haysteen baa dhagaxyaan aan waxba taraynin ah oo taallooyin ah war niyahu miyaad kaftamaysaa mise warku waa kaadhab aji'tanaa bilxaqi am anta min allaacibiin bay ku yidhahdeen markaasaa wuxuu ihi bal iskaba dhaaf inaan ciyaara ciyaar meesha ma taalle rabbigiin waa rabbiga samaawaadka iyo dhulalka iska leh ee abuuray aniguna arrinkaasaan markhaati ka ahay waxaanaad meesha taagtaagteen aad caabudaysaanna waa un taallooyin iyo dhagaxyaan idinku gacantiina ku samayseen maxaa warka ciyaar meesha keen dhab baan idinka hadlaya iyo xaqiiqada ilahay uu kownka u abuuray saasuu leey walaqad aataynaa xaqiiqa waan siinay ibraahima ibraahim waxaanu siinay rushdahu hanuunkiisii baanu siinay min qablu horaan horaan baanu hanuunkiisa u siinay qabla muusa wa haruun wa kunnaa waxaanu ahayn bihi isaga caalimiina kuwo yani og baanu ahayn inuu mudan yahay in hanuunkiisa horay loo siiyo hanuun in la siiyo waanu ogeyn barbile subxana wa tacala inuu mudan yahay id wakti ayaanu hanuunkiisa siinay qaala uu yidhi liabiihi aabihi markuu ku yidhi iyo wa qowmihi tolki maa haadihi tani maxay tahay altamaahiilu ee taallooyinka allatii taasoo antum idinku lahaa iyada daraaddeed caakifuuna kuwa u negi atihin darteed bay meelaha u fadhfadhiyaanoo waxbay ka rabaan dusheeday ay macnaha gabran yihin dusheeda ayay hoganahayaanoo yani waxbay ka rabaan roobna siiya caruurna siiya yani waxbay abaaraha qaada waxaasay u joogaanoo meeshay dulka baran yihin qaaluu waxay yidhahdeen wajadnaa waan helay tamaatiisha waxa la yidhaha waa shayga la siiyo sawirka noolaha oo kaleeto shay nool sawirkiisa haddii shayga la siiyo shay taaganna uu yahay ama geed ha laga qoro ama dhagax ha laga qore timthaal baa la dhaha timthaal waa taallo haddii la caabudo markaa wuxuu noqonayaa sanam iyo wasan iyo waxyaalahaasa loogu daraa laakiin tamaatiishu waa waxyaalaha la qoro ama dhagaxa laga qoro ama geed ha laga qoro shay noolna sawirkiisa loo yeelo ama xoolo ama bini aadam ama makhluuq kale loo sameeyo macna saas weya qaaluu waxay yidhahen wajadnaa waan helay aabaa'anaa aabbayaashana ayaanu helay caabidiina iyagoo caabudaya laha iyada qaala wuxuu yidhi laqad kuntum xaqiiqiya waxaad ahaydeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabayaashiin fii dalaalin baadi baad ku dhex sunaydeen mubiinin oo cad ma aha inaad hadalka badho hadalka inaad badhbadho maaha masaladu hadday tawxiid taagan tahay iyo shirki siyaasad iyo uma baahna laalaab uma baahnee waa inaad dadka ku tiraahdo war waad khaldantihiin tolkiin iyo awoodiina hadday sidan haysteenna waa khaldanaayeen war dadka u kaadiye war dadka yaan la caydhinin war muslimiin baad ahaydeen war waxaani khalad weyn maaha waa khaldanta aad bay u khaldantay mas'aladu hadday masaa'il kala tahay waxoogaa waa lagu dayi karaa bal laalaab iyo bal maslaxa iyo bal fiirfiiri iyo waa say adiga kuula muuqatay laakiin mar hadday tawxiid tahay laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalin dadka u cadde liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayina ninkii tawxiidkaa qabsanayana isagoo cadaa qabsado ninkii dhimanayana isagoo xujadu ku ogantay shirki ha ku dhintee dadka wadaadiyahu ka daa laalaabka ka daa oo u sheeg wixii ka khaldan dadka dadkan qubuuraha dul fadhiya ilaahay khayrkii caabudaya ee alla subxaana wa tacaala cid aan ahayn wax weydiisanaya saa hadday ku dhintaan waa halise wadaaddo u sheega meehe dadka isku wada ha war waa cadow baynu leenahay yaanay hayna qaybinina maanta adduunkii o dhan baa inagu soo jeesaday hadda haddaynu kuwan qubuurta ku jeesano soo kala jabi mayno inaga dhexdeenna soo isku jeesan mayno war ka ka bax ka bax madax warka ayaa kugu dirsan adiga dadka u sheeg tawxiidka liyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayin haddaad dadka siyaasad ku wadatoo doonaysa inay dawlad ku istaajiyeen ood madax ku noqotana kii gaala iyo kii islaamaba wado markaa diin uma jeedida waxaad dana danaad wadataa kursi doonbaad haddii aad jidkii rususha doonaysa inaad martana laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fi dalaal mubin tawxiidka qeex oo cadde dadka waxana ka hadhan oo islaamiyada tawxiida ku dhinteen saas waa ninkii ilahi u qoray subxana wataala saasaa la doonaya haddaad u fiirsataan rususha iyo markay u imaanayaan ummadahooda oy tawxiidka la waajahayaan laalaab ma jiro laalaab kama arki maysaan haba yaraate waa arkaysaa darsiga inoo soo socdaa wuxuu yahay nabiyullahi ibraahim oo keligii ah oo cid la socota aysan jirin ayuu haddana maca daalika wuxuu u badheerhayaa hortooda xataa aslaamtoodii inuu ku jajabiyo wadaadaha waxay dhihi lahayeen maanta jooga oo xikmad wax la yidhahda ka luntay xikmad warkii xikmadda la odhan jira shareecadu sheegtay bay si xun u fahmeen waxay dhihi lahayeen nabiyullahi ibraahim meel xun buu ka bilaabay saasay dhihi lahayen meel xun oo wadaadkii hadda intuu kaco geelaha la caabudahaya iyo qubuurtan jajabiya oo geelaha ay caabudahayaanna ka guba geedkay caabudayaanna ka gooya maxaad dhihi lahayda ninku farsamo xumaa unbaad dhihi lahayd war meeshaa malax lagama bilaabeen saas maaha masaladu waa masale tawxiida dadku warka ugu cadaamo saasay la doonaya macnaha qaaluu waxay yidhahdeen aji'tanaa miyaad noola timid bilxaqi xaqii miyaad noola timid oo wax dhaba miyaad la timid am amase anta adigu min allaacibiina mise kuwa ciyaarayaad ka mid niyo waad ciyaaraysaa miyaa mise waxa weye warkaagu waa dhab qaala wuxuu yihi bal iskaba dhaatay rabbukum rabbigiin rabu samaawaati samooyinka rabbigooda wey samooyinkan idinka koreeya ka iskale wey waalardi iyo dhulkan aad ku taagantihiin oo ku dul nooshihiin ka iskale baa idinkana idin leh isagaana cibaadadiinna iskale alladii midkaasoo fatarahunna samaawaadkiiyo dhulalka abuuristooda bilaabay oon looga horraynin wa ana aniguna calaa dalikum kiinaa dushiisa aan soo sheegay min ashaahidiina kuwa ka markhaatigaabaan asnaamtiina iyo waxaan ad caabudaysaan ma rumaysni arrinkaa tawxiidkaabaan ka markhaati oon rumaysnayo maana hada wabillahi tawfiiq wa sala allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin wala alihi